بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ilaahay subxaana wa tacaala muxaadarada intaynaa gudagelin waxaan ku mahadinaynaa kulankan qiimaha badan ee alla subxaana wa tacaala uuna makeniyey isu keenkeenay innagoo qasadkeenna iyo ujeeddadeennu ay tahay inaan rabbi subxaana wa tacaala ku raaligelinno wakhtigeenna qayb ka midana aan majaalista iyo xilaqu dikriga inaan ku qaadanno maxaa yeelay wakhtiga waxaa ugu qiimo badan midka lagu bixiyo alla subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo wacdigiisa dhegaysigiisa iyo wax kasta oo acmaal ama aqwaalo raalli gelinaya wakhtigii lagu qaato ayaa ugu qiimo badan waxaan kan alla subxaana wa tacaala uga mahadnaqaynaa inuu naga dhigay dad muslimiin ah dad muslimiin uu naga dhigay iimaankanna waafajiyey waa nicmo weyn iyadana alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah alla subxaana wa tacaala wuxuu mahad ku leeyahay inuu iimaanka nagu hanuuniyey hadduusan gacantana qaban lahayn uusan hanuunin lahaynna mayna noo suurta gasheen inaan hanuunno caqlikaanna walaa khibrataanna walaa awoodtaanna ammaanan ku helnayn inaan ku hanuunno laakiin ilahi baa subxaana wa tacaala yacnii fadligiisa iyo ixsaankiisa nagu hanuuniyey nicmo uu bixiyo tii ugu weyneydna allana siiye subxaana wa tacala wa nicmat lislaam intaa kadib muxaadarada ciwaankeedu waa fadlul alcilmi waxaadna mudaa runtii inay calaaqo adag ay la leedahay cinwaanka mu'tamarka oo ah alariiq ila alnajaah jidka nabadgelyada maxaa yeelay markii la yidhaahdo maa huwa atariiqu ila alnajaa jidka nabadgelye loo maraayo muxuu yahay jawaabtu waxay noqonaysaa sidii sheekh cabdirashiid uu ku jawaabay alkitaabu waassunna kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo sunnadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni jidka islaamka ayaa nabadgelye adduun iyo mid aakharaba lagu gaadhaa tilaabada ugu horraysee marka waxa weeyaan jidkii nabadgeliyo markaad doonayso inaad cagta saarto ood qaaddo markaad doonayso tilaabada ugu horraysaa waxa weye atacallum wey atacallum wey yacni jidka markaad doonayso inaad qaaddo oo islaamka inuu yahaan ku qeexnay waxaa laga maarmaana horta inaad ogaato maa huwa alislaam muxuu yahay islaam maxay tahay ujeeddada loo maxaa loola jeedaa kelimada ayada macnahay xambaarsantaha maxay tahay maxay kaa doonaysaa maxay kaa reebaysaa markaa kadib ayaa kuu suurtagala inaad qaaddo maxaa yeelay yacni caadiyanba waxaa loo yaqaanaa jid markaad qaadayso intaadan qaadin waa inaad ogaato jidkan intuu dherarkiisu dhan yahay macaalimta hareerihiisa ku wareegsan iyo khatarta ka imaan karta sahayda aad usii baahan tahay intaad jidkaas sii hayso bacda daalika jidkan kadaataa yoolka iyo meesha ugu dambaysa ku gaadhsiin doono yacni waa inaad macluumaad ka hayso jidka intaadan qaadin laakiin jid iska majhuuloodan garanayno wuxuu ku dambayn doono yacni cid iska qaadaysa ma jirto cilmigu marka iyo fadlulcilmi iyo ciwaankeedu ciwaankani calaaqo weyn buu runtii la leeyahay yacni runtiina waxaad moodaa in macnaha waxa weeyaan in laguba hormariyo oo isaga lagu bilaabo lafteeda yacni latiifaa ku jirta maarka inta haddaan kaga baxo muqadimada cilmigu waxa weeye bimacnaa garasho wey alcilmu huwa almacrifa garasho wey macnahaas haddii uu yahayna waxaa inuu fiican yahay oo qiimo leeyahay oo in la raadiya ay lagaa maarmaan tahay kulli waxaa isku waafaqsan khalqigoo dhan baa isku waafaqsan basharkoo dhan iyo yacni waxa weeye haqalaynka insiga iyo jinniga iyo khayrkoodba waxay isku waafaqsan yihiin cilmiga iyo garashada raadinteeda iyo jahliga iyo mugdigiisa ka cararkiisa waa masale muttafaqa ama ijmaaca calaa mustawa alkhalqi masale khilaaf ku jira maaha addiyaantii ilaahi subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ee uu rususha usoo dhiibaynaa iyo rusushiisii kulligood barnaamijka ay ugu yeedheen ummadaha kaasuu ahaa in ilaahi subxaana wa tacaala wixii uu soo dejiyey ay bartaan cilmigu markaa kelima ahaan macnaha hadduu duuban ay xambaarsan tahay waxa weeyaan waa maqsad ama hadaf oo khalqigoo dhan wada raadinayaan ma aha muslimiinta keliyata inuu gooni ku yahay cilmiga laakiin annagaan ka hadlayno markaan leenahay fadlulcilmi waa cilmiga sharciga wey waa cilmiga sharciga wey cilmi اlkitaabi wاsunna cilmiga kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga sal اlla alay slam ku yaalla kuwaa wey cilmigii kale awey cilmigii kale loo baahnaa ee dibiga ku jiray ee macnaha waxa weeyaan injineeriyadii ku jirtay ee macnaha waxa way beeraha iyo culumtooda ku jirtay ee badda iyo culumtooda ku jirtay aawey cilmigii kale asagu boos kuma laha miyaa sharciga boos waa ku leeyahay laakiin in laysku boorriyo uma baahna isagu in laysku boorriyo oo laysugu baaqo oo laysugu yeedho uma baahna sababkuusan ugu baahnayna waxa weeye ibni aadamka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuba qalbigiisa ku beeray tilqaa'iyan wuxuu ugu beeray khariiso ah jacayl adduunya jacayl waa daafic waa awood ka xoog badan xataa hadduu iska fadhiista yidhaahdo awooda u diidaysa way inuu fadhiisto inuu wax barto inuu dibi barto inuu wax beero inuu macnaha waxa weye badgalo ilaa akhiri yacni inuu xaggaa u dhaqaaqo qalbigiisa waxa ku beerana adduunye jacaylka ah yuu allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu dhaqaajiyo kan laakiin cilmiga sharcigaa maadaama aan midho deg degoo markaa laga goosanaya aysan muuqanin midho deg degoo dunyawi ah inta badan uma badna maadaama aan macnaha waxa weye lagu gaadhayn manaasib lagu gaadhaynin oon kursi lagu gaadhaynin in lagu gaadhana loogu talagelin kursi adduunyo maadaamaan macnaha waxa weye shilin lagu helaynin ma ujeedaa sidaa daraaddeed ayaa marka nufuustu shay daacana ay tahay ayaa shaydaan iyo nafta ammaarada bisuu'da kulligood waxay isu kaalmaysanayaan inay insaankii ka sarfiyaan oy ka leexiyaan sidaa daraaddeed waa in marka loogu baaqo oo loo qurxiyo oo wanaaggiisa loo sheego si nufuustu ay ugu soo iilato oo macnaha waxa weye cilmiga sharciga iyo barashadiisa ay u jeclaato diinta islaamku marka iyo soo diriddii nabigeenna salawatu ullahi wasalaamu calayhi waxay ahayd cahdi cusub ama wakhti cusub oo adduunyada u bilowday bay ahayd cahdi cusub oo ku bilowday cilmi iyo garasho iyo horumar ku bilowday qorax cusub oo caalamka u dhalatay ayuu nebigeennu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh naaxiyada cilmiga marka la fiiriyo waxaad ka garan karaysaan arrinkaa isaga nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi aayaadkii ugu horreeyay ilahay ku soo dejiyey waxay ahaayeen iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramay aayaadkii ugu horreeyeyba akhrin iyo qalin in wax la akhriyo wax la qoraa laga bilaabay waa aayaddii ugu horraysay ee allah subxaana wa tacala nebi maxamed ku soo dejiyey taasi waxay dilaalo u tahay ama tusaale cad u tahay in uu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu adduunka ula yimid cilmi noloshooda asaasiyaadkeedu ay ku istaagto wax kasta oo kownkan muuqaaladiisa ka midana u qeexo khadka khaldan iyo jidka khaldanna uu macnaha waxa weeye u qeexo si ay uga leexdaan jidka saxdaana inuu u qeexo casrulcilmi ayaa marka ku bilowday allana subxaana wa tacala nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ka soo dhex saaray ummad ummiye ah naxnu ummatun ummiya buu nebigu leh sal alla alay wasalam laa naktubu walaa naqra' ummaddu waxaanu nahay ummiye ah ummi waxa la yidhaha ninkan waxbana qori karin waxbana akhrin karin carabtuna sidaasay ahaayeen ummad waxaanu nahay ummiye ah mana qorno mana akhrino buu nebigu lehy salawatu ullahi wasalaamu calayh huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu allah odhanaya subxaana wa tacala yacni ummad ummiye ah oon waxbana qorin waxbana akhrinin ayuu allah subxaana wa tacaala ka soo dhex saaray nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh fara kutirs bay ahaayeen ragga qoraalka yaqaanay ama akhrinta yaqaanay ee carab ahaa waagaa fara kutirs bay ahayen markii nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayhi la soo saaray waxaa bilowday marka markiiba waxaa bilowday nahda cilmiya nahda cilmiya yacni waxa weeye baraarug cilmi ah iyo toositaan cilmi ah oo dadkii ay qaataan cilmigii sharciga ahaa qoriddii la barto akhrintii la barto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay la barto waajibaadkiisa uu ku leeyahay khalqigiisa xuquuqdiisa la barto yacni waxa weeyaan la barto calaaqaadka macnaha waxa weeyaan u dhaxayn kara bulshada ee saxda ah la barto xataa waxa weeye qaabkii loo noolaan lahaa ee adduunyada loogu noolaan lahaa la barto sunanka kawniga ee halaagga keena jidka haddii la maro ummaduhu ku halaagsamaan ee ummadihii hore halaagay jidka haddii la maro lagu badbaado ee macnaha waxa weeye badbaadada keeni kara yacni sacaadada iyo liibaanta adduunyo iyo midda aakharo jidka keeni kara iyo shaqaawadiiyo ayaan darrada aakharo iyo midda adduunyo jidka keeni kara in markaasi macaalimtuu nebigu qeexa salawatullahi wasalaamu calayh ayaa marka bilaabtay dadkii marka inay birtaan ay bartaan oo marka ay ku baraarugaan ayay bilaabeen nahdada cilmigaas ayuu nebigeennu salawatullahi wasalaamu calayhi ayuu marka iyo kitaabkeennu iyo sunnada nebiguba sal alla alay wasalam ay ummaddii u horqaaday waxaad garanaysaan marka muddo gaaban kadib markii nebi maxamed ummadda noocaasa laga soo dhex saaray ee dulumaadka ku jira mugdii ku dhex jiray ilahi baa odhanaya subxana wa tacala kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur kitaab aan kugu soo dejinnay weeye si aad uga saarto dadka mugdiyaasha uga saarto nuurkana aad ugu bixiso mugdiyaalku waxa weeye waa mugdiga jahliga shirkiga mabaadi'da baatilka ah kulligeed dulma iyo mugdi ayay qalbiga ibni aadamka ku samaysaa noloshiisana mugdi bay gelaysaa nuurkuna waa iimaanka iyo hadyiga allah subxaana wa tacaala ee nebi maxamedina soo gaadhsiiyey waa nuur qalbigay nuur ku dhalisaa nolosha iyo dhaqanka iyo qaabnoleedkuna marka dambe nuur ayuu markaa ku salaysmaya marka dulumaad iyagoo ku jira ayuu nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh kitaabka casiiska ula yimid alla u soo dhibay subxaana wa tacaala marka kadibna waxaa bilaabatay in dulumaadkii iyo mugdigii in yaryar looga baxo waxaad garanaysaan muddo gaaban kadib ummaddii nebigu uu tarbiyeeyey salawatullahi wasalaamu calayhi ee ka soo baxday madrasadiisii tarbiyadiisii ka soo baxday waxay noqotay ummadda qabatay ee gacanta ku dhintay dhigtay ee hogaamisay xadaaradii iyo horumarkii adduunyadu gaadhay gadaal dambe ha noqoto horumar diini ah oo wataniyaadka iyo jaahiliyaadkii bulshooyinku ay ku jireen laga saaro waxaan ogsoonnahay mujtamacaadku waxay ahaayeen mujtamacaad watani iyo majuusi iyo isugu dhex jira mid dhagax caabuda mid qorax caabuda mid meel u jeedsada waxyaala ilaahay subxaana wa tacaala adigaba kaa fadlay haddaad bashar tahay inay dib ugu laabtaan oo caabudaan ayuu gaadhay ibnu aadamka mansiladiisu ay gaadhay marka hoos bay macnaha u dhaceen markaa kadib waa alla subxaana wa tacala nebi maxamed ku soo saaray in macnaha waxa waxyaalahaasoo dhan khadkaasoo dhan intuu ka leexeeyo inuu u caddeeyo wax kasta oo ay caddaystaan markaa kadibna ummadihii kaleeto inay gaadhsiiyaan sida furus iyo ruum iyo bulshooyinkii kaleete macnaha waxa weye ka aga dhawaa inay gaadhsiiyaan muddo gaaban kadibna waxay hormuud u noqdeen cilmiga sharciga ah iyo risaalaadkii samaawiga ahaa cilmigii ku soo degay ayagaa hormuud u noqday nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh iyagoo ka dhexul qaatay iyo mabaadi'du la yimid isla markaa haddana cilmigii dunyawiga ahaana hormuud waxay ugu noqdeen adduunka o dhan bay hormuud ugu noqdeen walilmacluumiya xadaarada maanta reer galbeedku ay ku tamatucayaan iyo teknolojiyadoodan iyo horumarkan ay gaadheen wax kale ma aha ilaa asaasiyaadkii muslimiintu ay dhigeen asaasiyaadkii muslimiintu ay dhigeen ayay iyagu markaa kadib ka faa'iidaysteen oo ay ka midho dhaliyeen wax kale ma aha yacni culumta inteeda badan markaad dib ugu noqoto asaasiyaadkeeda waa culumta dunyawiga ee maadiga asaasiyaadkeedii hore muslimiintaa dhigay hadday xisaab noqoto hadday injineeriye noqoto hadday macnaha waxa weeyaan ay tibbi noqoto yacni nooc kasta oo macnaha waxa weeye ka mida culumta maadiga ah asaasiyaadkeedii muslimiintaa dhigay nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi markuu culumtii sharciga ahayd uu sidaa markaa ummadda uu ula yimid culumtii alla subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo tacaalimtiisi markuu soo dejiyey haddana weliba intaa kagama hadhina ummadda waa ku boorriyey nebigeenu salawatullahi wasalamu caleyh kitaabka qur-aanka ad ku arkaysaan meelo badan isagoo allah subxaana wa tacala inoogu baaqayo inoogu yeedhaya in aan wax baranno oo aan wax garanno oo wax inoo kala caddaadaan aan wax kala caddaysanno in badan baa alla subxaana wa tacala inagu baaqaya bal waxaa la yidhahdaa culimmadu yidhahdaan shay nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi qur'aanka dhexdiisa ay ku soo aroortay inuu ilaahay weydiistay inuu u siyaadiyo ma ay jirto ilaa cilmiga mooyaane alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay waqul rabbi zidnii cilmaa waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhahdaa nebi allow ilaahay waxaad ii kordhisaa ood ii ziyaadisaa cilmi ii ziyaadi waa cilmiga sharcigaa wey ilaahu cilmi ii ziyaadi sidaas ilahay ka bari baa nabigeenna lagu yidhi salawatullah waslamu calayh cilmigu markaa khaasatan cilmiga sharciga cilmu lkitaab wasunna oo cilmiga hadda aan ka hadlayna waxa weeyaan waxaa ku salaysan cibaadaadkeenna iyo caqiidadeenna iyo nolosheenna kulligeed intaadan dhaqaaqin inaad ogaataa loo baahaya intaadan dhaqaaqinooda ku tilaabsanin xataa caqiidada iyo tawxiidka laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah allah subxana wa tacala cilmibuu ka hormariyey faclam annahu laa ilaaha ila allah faclam ogow baa la yidhi oo cilmi u yeelo oo garo inuusan jirin mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa alla mooyaane subxaana wa tacaala alla kaloo xaq lagu caabudo ma uu jiro middaa iyadaa aqoon u yeelo oo gara baa la yidhi soo ruknigii koobaad ee arkaanta tawxiid ka mid ah ama sooma arkaanulislaam ka mid ah rukniga labaad markaad u timaado alla subxana wa nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saad igu aragteen anoo u tukanay sidee baan nabiga u aragnay salawatullahi waslamu alay isagoo ku tukanaya waxaan ku aragnay axaadiistii iyo qaabku u tukan jiray iyo qaabku u isa qaadan jiray iyo qaabku u cibaadaysan jiray kulligeed ayadoon xabid ka maqnayn bay inoo taalla maxaa loola jeedaa marka barta marka hore qaabkaad u tukan lahaydeen markaa kadibna nebiga kaga dayda salawatullahi wasalaamu calayh cumuumanna nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh xajkoo kale markuu joogay waa kii odhan jiray khuduu cannii manaasikakum acmaashiinnii xajka iyo qaabkaad alle ugu dhawaan lahayd u cibaadaysan lahaydeen iga qaata buu nebigu lehy salawatullahi wasalaamu calayh marka camal ma asaxayo biduuni cilmin diintana in taqliid iyo aabbaka soo gaadh iyo sidanaan soo arki jiray aad ka dhigto aad uga dhigtaa aasaas uga dhigtahay waa khalad waa inaad aasaas uga dhigto kitaabka ilahay buu ku yaallaa sunnada nebigu ku yaallaa yacni waxa weye kutubta ahlulcilmigu ku yalla waa inaad saasaa luga dhigto laakiin waxa weeye xaggaa loo sii jeesaa u sii jeeso laa ilaaha ila allahu baa layska yidhaahdaa oon soo gaadhaye iska dheh warkaasi war socon doona ma ah warkaasi war socon doona ma ah ruuxa muslimkaa marka ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu ku siiyey adawaadkii aad wax ku baran lahayd iyo qalabkii iyo ajhisadii maadaama uu ku siiyey waxaa lagaa doonaya inaad adeegsato ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku siiyey caqligii wax weelayn lahaa waxa uu ku siiyey indhihii aad wax ku arki lahayd waxa uu ku siiyey maqalkii aad wax ku maqli lahayd waxa uu ku siiyey dareemayaashii o dhan buu ku siiyey limaada maxaa laguu siiyey waa su-aal meesha ku taalla wey ma waxaa laguu siiyey keliyata adduunyadaada inaad ku shaqaysato ood halkaa la abbaarto xagga inaad ula foofto miyaa lagu lagu siiyey mise muhimmad intaa ka weyn baa laguu siiyey jawaabtu waxa weye muhimmad intaa ka weyn baa lagu siiyey awalan wa qabla kulli shay waxaa laguu siiyey inaad rabbigaa ku barato subxaana wa tacala inaad alla ku garato kama aadan mahadnaqin nicmooyinkaa iyagee lagu siiyey alla subxana wa tacala haddaad ku baran weydo diintiisana aad ku baran weydo waad ku kufriday nicmooyinka iyaga alla subxaana wa tacala uu ku siiyey waana nicmo laysa siimay kuwa ugu waaweyn bay ku jiraan marka saas daraaddeed bul alla subxaana wa tacaala meelo badanoo kitaabka ka mid ah oo inugu baraarujinayaa yacni muhimmadda ay leeyihiin xubnaha allah subxaana wa tacaala inugu rakibay iyo hadafka laga leeyahay oo ah inaad rabbigiin ku barataan subxaana wa tacaala ninkaan hadafkii allihii ku garaninna waxa weeyaan in aysan ku oolin baa u dhaami lahayd inaysan ku oolin ayaa u dhaami lahayd maxaa yeelay berrita kuwa lagugula xisaabtami doona ee lagugu ciqaabi doona ayaga wey wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqil maa kunna fii asxaabi saciir bay odhanaya haddaannu wax maqli lahayn ama aanu wax yacni waxa weeye fahmi lahayn maanaa naarta saciiri leeda galleen bay odhanaya marka fahamka aad caqliga ilaahay ku siiyey iyo indhaha ilaahay ku siiyey iyo dhagaha ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay inaad kaga mahadnoqdo isaga ku barato iyo diintiisa awalan wa qabla kulli shay marka kadib adduunyadu markaa iyadaaba iska imaan doonto waaba qasab maadaama xubinkii kugu yaallo waad isaga adeegsa laakiin waa inaad khud tillaabada ugu horraysa aad dhigto ilaahay subxana wa tacala diintiisa inaad ku barato sidoo kale allah subxaana wa tacaala isagoo tilmaamaya cilmiga iyo fadliga uu leeyahay ayaa wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin dadka cilmiga leh ee garashada leh iyo dadkaan cilmiga lahayn ma siman yihiin jawaabtu ma sinna wey inaysan sinnayna waa inoo imaan doontaa xadiista nebiga sal lla alay slam bay inoogu imaan doontaa ma ay sinna bal waxaa ilaahay uu ku miaalin doonaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi ninka jaahilka ah ee cibaadaysanaya iyo ninka caalimka ee cilmiga leh waxay ka dhigan yihiin oy la mid yihiin oo la tood yihiin sida dadka ugu macnaa ruuxa ugu fadli yar ujeeda ugu fadli yar ummatu muxamedka iyo nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh intay isu jiraan intaasoo kale isu jiraan waxaa inoo imaan karta doonta sidoo kale inay isu jiraan sida macnaha waxa weeyaan dayaxa iyo xidigaha caadiga oo kaleeto wax isku ilaysa ma ah fadaa'isha marka waxa weeye dadka cilmiga leh dadka jahliga uu ku jiro ay macnaha waxa weye ka leeyihiin waa inoo imaan doontaa aayadduna macnaha waxa weeye allah subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamayaa in aysan sinayn labadaa qolo dadka cilmiga leh ee cilmiga sharciga garashada u leh iyo dadka aan garashada lahayn allah subxaana wa tacaala meel kale wuxuu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat iimaankii baa lala xidhiidhiyey dadka mu'miniinta ah ee iimaanka la yimid iyo dadka cilmiga u saaxiibka ah darajooyin sarsaru allah subxaana wa tacaala kor u qaadi doonaa kor buu alla subxana wa tacala darajaad sare ayuu siin doonaa waxa lagu siinaya waxa weeye iimaanka dadkii kaleba waa la wadaagaane cilmigaas ay ay macnaha waxa weeye la dherinayay macnaha waxa weye lagu siinayay kaasaa lagu siinaya maxaa yeelay waa warasatu alambiyaa ambiyada dhaxalkoodiiba hayaan ambiyada dhaxalkoodii ayay hayaan ambiyaduna shilin lagama dhaxlin dirham iyo diinaar maysan dhexalsiinin dadka laakiin waxay dhaxalsiiyeen cilmi bay dhaxalsiiyeen cilmu lkitaabi waasunna cilmu lkutub asamaawiya ayay dhaxalsiiyeen cilmigaana yaa soo xambaaray dadkii ahlulcilmigaa baa soo xambaaray mansiladii marka ambiyada iyo mas-uuliyaddii ambiyada ayay xambaarsan yihiin sidaa daraaddeed ayuu alla subxaana wa tacaala fadiladaa iyadaa u siiyey bal aayadda qur-aanka alla subxana wa tacala kale wuxuu ku tilmaamayaa cid kaleba inaysan ilaahay ka cabsanin cabsidiisa dhabtaa ilaa dadka culimmada a mooyaan innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uun ka cabsada addoommadiisana ka mid ah dadka cilmiga leh oo kuwa kale kama cabsadaan miya cabsidoodu hadday ka cabsadaan xataa ma gaadhsiisna meeshii la rabay maxaa yaele cabsidu waxay ka dhalataa garashaday ka dhalataa markaad shayga weynankiisa iyo cadamadiisa iyo mansiladuu leeyahay iyo derajada uu mutaysan yahay aad garanayso markaa kadib ayaa cabsidaadu xaqiiqi noqon karta laakiin haddaad jaahil tahay jahliga cabsida ku timaadaaye cabsidii xaqiiqiga ahayd ma aha cabsi kaamila ma aha laakiin waa cabsi naaqisa wey waana midda yacni cabsida kaamilka waa midda loo sugayo culimmada loo sugayo lagana anfinaya dadka kaleeto aayad kalena alla subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay isagoo macnaha waxuu isku xijinaya isaga iyo malaa'igtiisa iyo ahlulcilmigu isku daba xidhay shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka marag kacayaa oo markhaati uu ka yahay mid xaq lagu caabudo inuusan jirin isaga mooyaane malaa'igtiisuna iyaduna markhaati bay ka tahay ahlulcilmiguna iyaguna markhaati bay ka yihin ilahi subxana wa tacala waa isku xijiyey mansilada saddexaad buu dejiyey malaa'igtuu ka hormariyey waxaa loo baahan yahay marka ruuxa muslimkaa ee islaamnimada sheeganaya dadaalkiisa ugu weyn inuu noqdo sidii uu ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu faray iyo wuxuu ka reebay u ogaan lahaa inuu barto oo cilmi la yimaado oo uu mansiladaa iyadaa siduu ku gaadhi lahaa ku dadaalo waa masale lagaa maarmaana wey sideedabana haddaad aragto ruux cilmiga ka sii jeeda oo cilmiga sharciga inuu barto diyaar aan u ahayn khayr ilahi lamuusan doonin subxaana wa tacala daliil waxay u tahay inuu maxruum yahay daliil waxay u tahay ninkaas sii jeedsaday oo cilmiga sharciga ka sii jeedsaday in uu yahay nin macnaha waxa weeyaan ayaan darro ku sii jeeda nin lumay oo dhul hayjad ah ku lumay in uu yahay ayay daliil u tahay maxaa yeele nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka mucaawiya ee muttafaq calayhiga ayaa nebigu wuxuu lehy sal alla alay waslam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahi subxaana wa tacaala khayr la doono diintuu fahansiiyaa diinta ayuu baraa inuu diinta barto ayuu u layliyaa jidhkiisa oo qalbigiisa u layliyaa mafhuumka xadiidka laga fahmaaya waxa weeye ninkii ilaahay uusan khayr la doonina diinta ma fahansiiyo meelo kalea loo sii qaadaa ma ujeedaan shaydaan baa loo macnaha waxa weeye dabada looga lulaa markaa kadibna cilmi sharcigana ku soo leexan maayo camalna waaba kasii xag jiraaba ninkii ilaah khayr la doono subxaana wa tacaala cilmigii waafajiyaa oo barashada diinta islaamkaabuu waafajiyaa oo xaggu u jeediyaa rabbi subxaana wa tacaala ma aha marka falaaxa iyo liibaanta iyo khayriyadu ma aha keliyata inaad dirham iyo diinaar gacanta ku dhigto inay bangiga arsida kugu jiraan oo lacaga kuu buuxda liibaan ma aha khayriyana ma aha sidoo kaleeto kuma tusin inuu alla ku doortay subxaana wa tacaala sidoo kaleeto inaad caqaaraad iyo dhulma guurto a leedaho oo aad u fara badan ayadana liibaan ma aha khayriyana kuma tusayso maxaa yeelay ilaahay nin uu jecel yahay ninuusan jeclayn labadaba waa siiya ina allaha yucطi اddunyaa man yuxibu waman laa yuxibu walaa yucطi اliimaana ila man yuxibu saasuu nebigu sal lla lay waslam aw kama qaal yani ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada wuxuu siiyaa ninuu jecel yahay iyo ninuusan jeclayn labadaba kulan numidu haؤulaaءi wa haؤulaaءi min caطaءi rabbik wma kana caطaءu rabbika maxduura yani kuwanna waan siinaynaa kuwanna waan siinaynaa bu rabbi leeyahy subxaana wa tacala laakiin iimaanka iyo barashada diinta islaamka ilaahay wuxuu uun siiyaa nin uu jecel yahay nin uu jecel yahay unbuu siiya daliil bay marka u tahay laakiin ninka wax kale haystaaye daliil umaha inuu alla jecel yahay subxana wa tacala waa suurtagal inuu alla jecel yahay waa suurtagal inuu alla necb yahay subxana wa tacala xadiid kaleetuu nebigu sal alla lay slam uu ku leeyahay laa xasada ila fi itnatayni rajulu ataahu allahu maalan fasallatahu cala halakati fi اlxaq warajulu ataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdi biha wayucallimuha saasuu nebigu lehy salawatu llahi wasalaamu calayh yacni shay laysku kanto kamashada waxa weeye ruuxu meeshuu joogo iyo waxa uu haysto asagoo aysan ka zuulin oon laga qaadin inuu ilaahay ku gaadhsiiyo meeshiisoo kale inaad jeclaysato yacni ilaahayu cilmi buu leeyahay anigana cilmi isii ilaahu xooluu haystaa ee xoolo isii isagana kiisa ha ka qaadin taasaa kamashada la yidhahda marka shay laysku kanto oo la yidhaahda ilaahu yaa i gaadhsiiye meeshiisoo kale ma ajirto ilaa laba mooyaan laba nin ama laba ruux ayaa la kaman lahaa dee ciduun la kamanayo ayaa kamasho ku abuuray labada nin mid waxa weeye nin ilaahay subxaana wa tacaala xoolo uu siiyey xoolihii markuu siiyeyna ilaahay wuxuu ku imt ninkaa isagaa ku salliday xoolaha inuu bixiyo oo uu macnaha waxa weeye kala firdhiyo xaqa iyo meeshii loo baahnaana uu ku bixiyo masaakiintii fuqaradii mashaariicdii khayriga ahaa yacni jihaadkiiiyo dadkii muslimiinta ee macnaha waxa weye gaaladu iddihaadaysay ilaa aakhiri halkaa inuu xoolihiisii ku bixiyo oo kulligood halkaa macnaha ku sarfiyo ninka noocaasoo kale alla subxaana wa tacaala uu siiyey nicmada iyadaa ninkaasoo kale waa lagu kantaa ilahu halkaasoo kale igaadhsii waa la yidhahdaa nin bakhayla laguma kanto xoolihiisi oo ilahay xoolo uu siiyey subxaana wa tacala xoolo badanna haysta laakiin nin xoolo ilaahay siiyey xoolahana xalaal ay ka soo galeen meel waagsan wanaagsanna ku bixinayoon haysanaynin ninkaasoo kaleeto waa nin ilahu yaa i gaadhsiiyey meeshiisa la yidhahdo ninka labaadna waxa weeye nin ilahay subxana wa tacaala cilmi waa ninka meesha ujeeddada aan leenahay wey nin ilahay xikmad uu siiyey oo cilmi siiyey cilmigiisiina dadka ayuu ku kala xugminayaa oo u baraya dadku barayaa wixii u yimaadana waa ku kala saarayaa dadkana xuquuqdooda waa u kala goynayaa xasaba muqtada alcilmi cilmigu siduu keenayo ninkaasna waa nin ilaahu yaa meeshiisa i gaadhsiiye la yidhahdo labadaa keliyata ayaa naftu jeclaysataa oo ilaahu yaa i gaadhsiiye booskiisa in la yidhaahdo ku habboon wixii kaleeto laakiin wax macno leh ma ah xadiid kaloo abu hurayra warinaya oo muslim uu soo saaray ayaa nebigu sal lla alay slam wuxuu leeyahay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ninkii jid qaada jidkaana uu cilmi ku doonayo sharci ah ilaahay subxaana wa tacaala jidkuu jannada u qaadilhabuu u sahlaa yacni isaga laftiisa cilmiga dalabkiisa ayaa laftiisaba wuxuu yahay alariiq ila aljanna jidkii jannada loo mari lahaaba waa cilmiga waa middiisa koobaad wey waa haddii arkaantiisii kale iyo tiirarkiisii kale iyo shuruudiisii kale la helo wey laakiin mujarad alcilmi inaysan waxba anfacaynin haddaan camal la jirin insha allahu tacaala waa inoo imaan doonta xadiid kaloo isagana abu hurayra warinayo nebigu sal lla alay slam wuxuu leeyahay idaa maata bna aadam inqataca camaluhu ila min halaaث sadaqatun jaariya aw cilmun yuntafacu bihi aw waladun saalixun yadcu lah hadduu ibni aadamku dhinto camalkiisu waa go'ayaa ilaa saddex mooyaane saddexaasi waxa weeyaan cid sadaqa jaariya a ka tegey sadaquu la baxay sadaqadaasi waa lagu intifaacaya waxbuu la baxay waa lagu intifaacaya markuu geeriyooda kadib way u soconaysaa ajrigeedu weligeed waa u soconaysaa intay wax ka jiraan beer buu maalan waqfay guryuu waqfay yani waxa weeye waxbuu bixiyey ilaa akhirih ninkii sadaqa jaariya ka tagay ceel buu qoday ilaa qabrigiisay macnaha ugu soconaysa ninka labaadi waxa weeye ninkii cilmi lagu intifaaca isagana ka tegey dad buu cilmi baray cilmigiisii baa lagu intifaacayaa waa layse sii barayaa kitaab buu qoray ilaa akhirih ninkaasna inta cilmigiisii lagu intifaacayo isagana qabrigiisii camalkiisa ugu soconay ka saddexaadna waxa weeye ninkii ilmo wanaagsan ka tegey ilmo wanaagsan oo usoo duceeya oo diinta alle subxaana wa tacaala ku toosan oo uu ku ababiyey markii horeba uu ku tarbiyeeyey alla subxaana wa tacaala iyo diintiisa uu ku tarbiyey gadaal dambena markuu ka dhintayna xaqii waalidiinta soo gartay oo u soo duceeyey oo salaadda markuu tukadaba ilaahu waalidiintay u dambdhaaf yidhahda kaasoo kaleetana ilaahi subxaana wa tacaala camalkiisa waa u wadayaa saddexdaas waxaa ka mid a marka cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco ninkii ka taga ilaahi subxaana wa tacaala camalkiisii waa u wadaya xadiid kale waxaa jira isagana xasana oo tirmidi uu warinayo oo nebigu leeyahay sal alla alay waslam addunyaa malcuuna malcuunun maa fiiha ila dikru اllahi wamaa waalaah wacaaliman aw mutacallima saasuu nebigu leeyahy salawatullah wasalaamu calayhi adduunyadu way lacnanta way lacdananta waa la lacnaday adduunyadii wax alla wixii dhexdeeda ku jirana waa la lacnaday ilaa ilaahay dikrigiisa iyo wixii la xidhiidha mooyaane dadka ilaahay dikrigiisa haya ee dikrigii alla ku mashquulsan xusitaanka alla ku mashquulsan dadka iyo nin wax yaqaano oo cilmigii sharcigaa yaqaana iyo nin baranaya saddexdaa waxaan ka ahayn ee adduunyo dhexdeeda jooga waa lacnadan yahay buu nebigu uhi salawatullah wasalamu alay lacnaddi ilahi baa ku dhacday adiga marka balkee baad ku jirtaa miisaanka waa inaad is saarto adoo naftaada daacad ka ah oon iskhayaamaynin waa inaad miisaan quman isla saarto ma digriga ilaahay baad haysaa miyaad la xidhiidhaa ma waxbaad barataa ma caalim wax bartay baad tahay afartaa koodee tahay haddaadan midna ahayn waxa weeyaan lacnaddaa caamka ah inaad gashaad khatar ugu jirtaa inaad marka istadaarugto ood isdaba qabataa loo baahan yahay inaad isdaba qabato oo xaaladaada aadan macnaha waxa weeyaan sidii hore kusii wadin baa loo baahan yahay afartaa mid ka mida inaad soo gasho lacnadda ilaahi subxaana wa tacaala iyo lacnadda adduunyada la nacday waxa dhexdeeda si aad uga badbaado ayaa loo baahanya nebigu sal alla alay wasalam isagoo yacni waxa weeye runtii aad iyo aad u baraarujinaya cilmiga iyo fadliga uu leeyahay ayuu xadiid abu umaama wuxuu leeyahy nebigu sal alla alay waslam tirmidi baa warinaya waana xadiid xasan ah wuxuu leeyahay fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam ina allaha wamalaa'ikatahu وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير ساس النبي الله صلى الله عليه وسلم معناه وحوي عالمك نينك علمك له فضلك iyo darajada uu la dheer yahay midka caabidka iska cibaadada badan in jaahil oo cilmi lahayn laakiin iska cibaado badan salaad badan oo soom badan oo dadaal badan ma u jeedaa oo xaj badan oo cumro badan ninka oo sadaqo badan laakiin jaahiloon sharciga aqoonin ninkaasoo kaleeto caalimku fadliga uu la dheer yahay waxa uu nebigu ku tilmaamay sal alla lay waslam kiina idinku hooseeya fadliga aan la dheerahay oo kaleeto wey ummatu maxamedka sal alla lay waslam marka laysu soo ururiyo kooda ugu hooseeya ugu darajo liita waa ninka ugu dambeeya jannada naarta ka soo bixi doona wey ninka ugu dambeeya ee naarta ka soo bixi doona ayaa ummatu maxamedka ugu darajo liita sal alla lay waslam ninka isaga ah fadliga aan la dheerahay ayuu caalimku jaahilka caabidkaa la dheeryahay buu nebig leh salawatullah wasalaamu calayh markaasaa nebigu sal lla lay slam wuxuu tilmaamay ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo samaawaadka iyo dhulka ahelkooda iyo inta ku sugan xataa qudhaanjada godkeeda ku jirtaba ha ahaatee waxay u ducaynayaan ninka dadka khayrka bara ninka cilmiga leh cilmigiisana dadka gaadhsiiya ayay u ducaynayaan riwaayo kale waxay ahayd yacni xataa mallayga badda ku jira xataa mallayga badda ku jira iyo qudhaanjada macnaha godkeeda ku jirta waxay u ducaynayaan ninka dadka khayrka baraya nabigeennay ka sugan tahay salawatullahi waslamu calayh oo mallay see buu u ducayni qudhaanja see say u ducayn waa su-aale say u hadli mustaxiil ma aha shay yacni ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa caajis gelin kara maaha maxaa yeele rabbiga subxaana wa tacaala jamaadaadka ka hadliyey oo dhagaxa ka hadliyo geedka ka hadliyey awood baa u leehay rabbi subxaana wa tacaala inuu duca ka keeno quraanjada inuu duca ka keeno inuu samaawaadka iyo jamaadaadka iyo kulli inuu duca ka keeno allah subxaana wa tacaala waa awoodaa maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa goorta waxaa lagu qiyaasaayey yacni waxa weeyaan caqliyaadka ibni aadamka waa laga gudbiyey laakiin maqaayiisteenna aadamigaa markaan wax ku qiyaasno wax badan baa laga yaabaa inaan nidhaahno caqligaa diidaya caqligaa diidayna maxaa yeele caqligeennu meel fog ma gaadhsiisna meel fog ma gaadhsiisna xad baa loogu talagalay xaddii sharci ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey garaadka iyo garashada uu siiyeyna ma uu dhaafi karay weligii hadduu si kasta u rabto ma uu gudbi karaya xaddii sharciga u jeexay marka dadkaasoo khalqigaasoo dhan ayaa u wada ducaynaya ninka dadka khayrka baraya ee wanaagga dadka ugu baaqaya yacni waxa weeye cilmigane cilmigana leh ayaa macnaha waxa weye khalqigaasoo dhan u ducaynaya waxaa kaloo ku tusaya iyadana fadliga cilmiga xadiidka abudarda uu warinayo ee nebigu sal alla alay waslam uu leeyahay man salaka طariiqan yabtagii fiihi cilman sahla allahu lahu طariiqan ila aljanna waina almalaa'ikata latadacu ajnixatiha litaalib اlcilmi ridan bima yasnac waina alcaalima layastagfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlأrض xata alxitaanu fi اlma wafadlu اlcaalimi clى اlcaabidi kafadli اlqamari clى sa'iri اlkawaakib waina alculamaءa warahaةu اlanbiyaء waina alanbiyaءa lam yuwarisuu dirhama wala dinaara wainamaa warasuu اlcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir saasuu nebigu ley sl ly slam xadiidka tirmidi abu daawuud baa wariyey waana xadiid xasan awe wuxuu nebigu lehy sl lay slam ninkii jid qaada jidkaana uu cilmi ku raadinayo jidkii jannadu alla u sahlaa subxaana wa tacala waa xadiidkan soo marnay malaa'igtuna waxay garbaheeda u gogoshaa oo garbaha ay u dhigtaa ninka cilmiga dalbaya ayay garbaheeda u dhigtaa iyadoo raalli ka ah waxa uu raadinayo yacni waxay maqsuud ku tahay waxa uu raadinayay u socdo saa daraaddeed bay garbaheeda u dhigaysaa oo baalasheeda u fidinaysaa malaa'igta allah subxaana wa tacaala ee khalqi ilaahay waxay kuwa ugu fadli badan ka mid markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ninka cilmiga leh ruuxa cilmiga leh waxaa dembi dhaaf u weydiinaya samaawaadka iyo arlada waxa ku sugan oo dhan ilaa laga xataa mallayga biyaha ku jira xataa mallayga biyaha ku jira badda ku jira waxa weeye ilaahay buu subxaana wa tacala inuu dembi dhaafo u weydiinayaa fadliga ninka caalimka ee cilmiga leh ruuxa cilmiga leh uu la dheeryahay midka caabidkana waa fadliga uu la dheeryahay iyo derajada uu la dheeryahay dayaxu uu xidigaha kale la dheeryahay yacni isku iftiin maaha isumana dhowo dayaxu mid kuwa yacni derajada uu la dheeryahay iftiinka uu la dheeryahay kaasoo kaleeta ayuu la dheeryahay buu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayhi ambiyaduna yacni culimmaduna waxay dhaxleen ambiyadii bay dhaxleen ambiyadana lagama dhaxlin dirham iyo diinaar yacni adduunye lagama dhaxlin laakiin waxaa laga dhaxlayo dhaxal siiyeen oo dadka u reebeen cilmi bay u reebeen ninkii qaatana dheef wacan buu dhaxlay dheef wacan iyo nasiib wanaagsan ayuu dhaxlay ninkii macnaha dhaxalkaa ambiyada ka qadana haddee waxa weeyaan shay aad iyo aad u qiimo badan buu ka qaday saasuu nabigeenu sal alla alay waslam xadiidka isagaana ku tilmaamaya axaadiista haddaan ka soo gudubno oona nimaadno ahlulcilmiga saxaabadii iyo khayrkood waxay ka yidhaahdeen cilmiga iyo fadliga uu leeyahay waxa uu leeyahay cali bni abi aalib radia allahu canhu wuxuu leeyahay kafaa bilcilmi sharafan an yaddaciihi man laa yuxsinuh wayafrax idaa nusiba ilayh wa kafaa biljahli daman an yatabara'a minhu man huwa fiih wuxuu leeyahay cilmiga waxaa sharaf ugu filan oo ammaanba ugu filan nin aan aqoonin inuu iska sheegto inuu yidhaahdo caalim baan ahay waa wax la wada sheegto wey wax la wada sheegto haddaad aragtana waa shay qiimo le wey qiimo waxaa ugu filan kii xataa jaahilkaa inuu isku tiriyo inuu caalim yahay oo markii loo tiiriyo la yidhahdo caalim weeye hebel inuu farxo oo kala badbato cilmiga taasaa ammaan ugu filan buu yidhi jahligana waxaa xumaan ugu filan buu yidhi ninkii jaahilkaa ee kuba sugnaayee ku tilmaannaa goorta loo lagu sifeeyo la yidhahdo war jaahil baa taa inuu ka dagaalamo u yidhahdo seebaad aniga jaahil ii odhan kartaa caalim baan ahay inuu diido isdiidsiiyo ninkii ku sugnaa ayaa jahligana ugu filan yacni waxa weeyaan xumaan iyo liidnaan taasaa ugu filan buu leeyahay abu muslim alkhawlaani isaguna wuxuu leeyahay mathalu alculamaa'i fi اlardi kamathali الnujuumi fi lard kamathali الnujuumi fi الsamaa idaa badat linnaasi ihtaduu waidaa khafiyat calayhim taxayaruu culimmada iyo cilmigu miisaalkoodii iyo tusaalahooda waxa weeye dhulka markay joogaan waa xidigihii dhulka weyn siday samadu xidiga u leedahay dhulka xidigaha uu leeyahay waa dadka ahlulcilmiga cilmigale buu leeyahay sida xidiguhu markii intay daruuro fuusho oy kaa qarsoomaan dadku ay u wareeraan oo dadka safarta ay kala garan waayaan xataa itijaahi uga lumo saasoo kalea goorta cilmiga iyo culimmada dhulka laga waayo ayaa loo lumaya fitan iyo ishardi iyo macnaha waxa waye xaqaa'iqdii oo isku qasanta iyo ninkii xaq lahaa iyo kii gar lahaa iyo kii gardarro lahaa la kala garan waayo yacni waxa weeye waxay ka timaadaa goorta cilmiga iyo culimmadu indiraasaan ama la qiimin waayo booska ka baxaan oo waxyaalo kaleeto iyo ru'uus kale iyo juhalo kaleeto iyo dad aan waxbaba ogayn goorta inta la rashaco ma ujeedaa hoggaanka loo dhiibo oo nahaga la yidhaahdo goortaa weeyo goorta tala ay faraha faraha ka baxdo layskuna baaba'ayo lana wareerayo xaq iyo baatil iyo nin garla iyo nin gardarro le mid lala galgaran waayo maarata goortaa weeyaan buu leeyahy imaamu shaafici isaguna wuxuu leeyahay طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم حليه هي علمك طلب كيسا وحكفت ببنية صلاة السنة دا. وسيبو قفت ببنية عاور نهضات قبل تكوها يسو صلاة الليل إيو تهجد إيو تراويح آد كجرتو إيو هضات مطالعة العلم إيو مجالس العلم آد فريدو مجالس العلم آد كفت ببنية سيبو قفت ببنية وحيو قفت ببنية علمك هو متعدي وي yacni hayrkaabuu u tillaabaya waa manfaca adiga aan kuu koobnayn oo cid kale u tilaabaysa wey laakiin salaadda aad tukata aday kugu koobanta waxaana qaacido sharci ah manaaficda middeeda gudbaysee dadka gaadhaysa iyo midda kugu kooban midda dadka gaadhaysaa mar walba ka fadli badan saasuu cilmigu uga fadli badan yahay salaadda sunnada ah sidoo kale wuxuu leeyahay faraa'idda waxyaalaha waajibaadka ah shay ka soo hadhay oo cilmiga ka fadli badan haba yaraatee ma ay jirto saasuu imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu odhanaya xadiid kale wuxuu leeyahay wuxuu leyahay on jeeda qowl kale uu leeyahay man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi ninkii adduunyo doonayow cilmiga qaado laazim wax baro ninkii aakhara doonahayo iyo janno doonayowna cilmiga qaado oo wax baro labadoodaba cilmi baa lagu gaadhaa laakiin jaahilnimo inaad meel la fadhiisatahay adduunyana gaari maysid aakharana gaari maysid cilmiga laysku xatinaya intaa la baraarujinaya culimmadu dadka ugu baaqayaan waa cilmiga sharciga wey cilmu lkitaab wasunna wey cilmiga kaleeta ee dunyawigaan saan soo tilmaannay asaga waxaan gaari doonaa xukumkiisa waa inoo imaan doonaa insha allahu tacaala laakiin ammaantan iyo fadaa'ishan faraha badan iyo khayrkan iyo darajaadkani cilmigay ka dhalanayaan waa cilmiga sharciga awey sidoo kaleeto imaamu nawowi isaguna wuxuu leeyahay waalxaasilu anahum muttafiquuna cala ana alishtigaala bilcilmi afdalu min alishtigaali binawaafili asawmi walsalaati waltasbiixi wanaxwi dalik min nawaafili cibaadaati albadan imaamu nawowi isaguna saasuu leeyahay yacni waxaa la isku waafaqsanya culimmadu isla ogol yihiin oon laba laba kudii mid mid ku diidanayn in ruuxu isku mashquuliyo cilmiga sharciga inay ka fadli badan tahay inuu cibaadaadka kuwooda sunnadaa isku mashquuliyo soonka ha noqoto salaada ha noqoto cumrada ha noqoto xajka ha noqoto yacni nawaafilu lcibaadaat inuu isku mashquuliyo waxaa ka fadli badan cilmiga sharciga inuu isku mashquuliyo haddii la yidhi nawaafilu lcibaadaat cilmiga ka sharci badan ka fadli badan haddii la yidhi adduunyadii kale maxaad umalanaysaa marka adduunyadii kale iyo mashquulnimadeedii iyo hawlaheedii iyo carruurtii iyo gurigii iyo noloshii kulligeed raadinteeda aada raadisahay waxaa kaaga fadli badan cilmiga sharciga inaad barato inaad cilmiga sharciga barataa ka fadli badan leanna dunyawiyaad wey in aad macnaha waxa weeye wixii waajib kugu ah ka gudatana waajib sharciya wey waajib sharciya wey marka cilmiga barashadiisu yacani mansilada iyadaa ayay gaadhsiisan tahay culimmadu ay tilmaamayaan horaana loo yidhi lian tamuuta taaliban khayrun min an taciisha qaanican biljahli adoo cilmi dalbaya oo qalinqoyan ah say somaalidu tidhahdo adoo qalinqoyana inaad dhimato oo cilmi dalbaya ayaa kaaga fadli badan inaad adoo ku qanacsan jahligaaga iskala fadhido jahligaaga adoo ku qanacsan inaad iskala fadhido cilmi la'aan wax camaloo asaxaya ma uu jiro cilmi la'aan wax camaloo asaxaya ma uu jiro camal taqliidi ku asaxaya oo waan soo gaadhay intaad ku samayso ku asaxaya ma jiro waa inaad camal kasta shuruudiisii wuxuu u baahnaa qaabkii loo jideeyey qaabkii alla u rabay subxana wa tacala waa inaad ula timaado haddiise laakiin aad yani waxa weeyaan aad uun tidhaahdo uun iga sii jeedi un ma ujeedaa yani iga dhammee un culays ku saaran oo iska ridaysa un hadduu iska noqdo alla subxaana wa tacala agtiisa wax uu ka xisaabsan yahay ma jiro waxba kaagama xisaabsanaa cilmiga marka barashadiisa rag iyo haween iyo yar iyo weynba sharcigu waa ka dalbay haddaynu dad muslimiina nahay wey haddaynu dad muslimiina nahay khadkii waa lumayoo qasulfikri baa inugu dhacay maskaxdeennaa lagu soo duulay intii gumaysiguna haystay barnaamijta uu ka fuliyay caalamulislami baa waxaa ka mid ahaa barnamij la yidhahda ghazwulfikri goortay arkeen macnaha waxa weeye inaysan caalamulislaami awood ku haysan karin yaa waxay ku dadaaleen inay maskaxda ka gumaystaan ujeedaa soomaaliyuu joogaa carabuhu joogaa laakiin maskaxdiisu xaggee ku xidhan tahay xaggee laga maamulaa waxaa laga maamulaa washington iyo new york iyo meelahaasaa laga maamulaa ghazwulfikriga waxyaalaha laynaga dhaadhiciyay marka waxaa ka mid ah sideedaba diinta islaamka ninkii barta oo ag fadhiista inuu liidan yahay tacbaan inuu yahay laga laga guuray ma ujeedaa waxyaalo hore oo macnaha waxa weeyaan taqaaliid laga soo tegey oo cafaa calayha dahru ma ujeedaa yacni zamanka uu soo dhaafay wakhtigeediina aan la joogin inaad macnaha waxa weye dadka dib ugu celinayso ma ujeedaa ninkii cilmi sharciga isku mashquuliyo se oo masaajidda fadhiistana in loo arko inuu yahay nin wakhtigiisi dayacay argijidna waxaad garanaysaan ciyaalka yararkaa waxaa dugsiyada loo gen jiray ha ku soo afbarteen ha ku soo afbarteen farta iyo waxoogaa fahmigu ha ugu baxo goortuu fahmigu u baxaan xaggee la geynaa iskuulkaa la geynaya iskuulku wuxuu wadayaa ilaa labaatan sano yacani ka badan soddon sano wadaya ilaa heer jaamacadeed ilaa doctor ilaa brofesor intaasuu waday goormaa cilmi ugu dambaysay waxaa ugu dambaysay goortii alifba inta loo baray farta la baray fartii qur-aanka markuu bartayna fartii iskuulka uu ku bartay yacni diinta islaamku waxay noqotay wasiila wasiila shay lagu gaadho hadaf adduunya lagu gaadho ayuu noqday yaa inaga dhaadhiciyey waxaas waxaa inaga dhaadhiciyey waxa weeye waa ghazulfikri iyo duulaan dibadda inagaga yimid wey duulaan fikriya oo dibadda inaga yimid wey laakiin sharaf iyo cizi iyo siyaada iyo sarrayn iyo hoggaan adduunya aakharo haddaan doonayna inaan qabanno waxaa laga maarmaan ah cilmiga sharciga inaan kuweenna yaryarna ku leexinno kuweenna waaweynna inaan kusoo qabanno guryaheennana inuu cilmiga sharciga ka muuqdo masaajideenna uu ka muuqdo shawaaricdeenna uu ka muuqdo mujtamacaadkeenna iyo bulshadeenna uu ka muuqdo haddii dowlad alla subxana wa tacalana siiyana inay ka muuqato taasaa laga maarmaana inaan ku dadaalno maxaa yeelay haddii aan guul iyo liibaan doonayno khadkii ugu horreeyey tillaabadii ugu horraysayd qaadi lahayd waxa weeye cilmiga barashadiisa wey cilmiga barashadiisu marka waa shayga daruuriga adduunyadaadii baa ku xidhan oo aakhiradaadii baa ku xidhan ninkii aakhira doonayowna cilmi baro ninkii adduunya doonayowna cilmi baro saatii aan kusoo marnay hadalkii imaamu shaafici cali bni abi aalib isaguna wuxuu odhanayaa uqdu caaliman aw mutacalliman aw mustamican aw muxiban walaa takun ilkhaamisa fatahlik markaad kala hayso gurigaaga subaxdii ka baxayso afar midkood noqo mid sanaadse ha noqonin buui inaad tahay nin cilmi leh iyo inaad tahay nin cilmi baranaya iyo inaad tahay mid soo dhegaysanaya ma ujeedaa oo cilmi dhagood soo qaadanaya ninka cilmi dhagoodkas la yidhahdo wey cilmi dhagood soo qaadanaya iyo inaad kuwaa jeceshahay cilmiga baranaya oo waxaad ku kaalmayn kartana ku kaalmaynayso afartaa mid ka mida noqo laakiin mid shanaad ha isku noqonin mid shanaad ha isku noqonin haddaad mid shanaad noqoto waad halaagsamaysa waa saan u badan nahay wey laa mutacalimiin walaa culamaa walaa mustamiciin walaa muxibiin yacni wax alla waxaan ka nahay ma jirto laa fi lciiri walaa fi nafiir sida la yidhaha yacni gadaalla kama haysano horena kama haysano cilmigii sharcigaa marka waxaa loo baahanyaa mansiladii sharcigu dejiyey in la keeno meeshii sharcigu dejiyey in la keeno oo bulshadu kor usoo qaado oo aragtidan inagu qufulan ee laynagaga tegey inaan iska saarno inaan iska saarno oo noqonno ummad yacni waxa weeyaan ammaanteeda iyo aragtideeda iyo dhaqankeeda iyo waxyaalaha qaabkay u fikiraysa iyo tasawuraadkeedu xataa ayna ay noqoto mid laga soo qaato kitaabkeeda iyo sunnadeeda laga soo qaato aysan noqonin mid loo yeedhiyo wax naloo yeedhiyo oo telefishinka nalooga yeedhiyo oo macnaha idaacadda nalooga yeedhiyo oo qalabka warbaahinta nalooga yeedhiyo oo macnaha jaraa'idka nalooga yeedhiyo inuusan noqonin baa loo baahanya aragtidannada siyaadadannada dadnimadannada dhaqankeenna waa inuu noqdo mid ka yimaada masaadirtii aan lahayn masaadirteednii sharciga ahayd ee allah subxaana wa tacaala na dhaxal siiyey nebi maxamedna salawatullahi wasalaamu calayhi uu nooga tegay cilmiga waxaa ka soo horjeeda oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay waa jahli jahli baa ka soo horjeeda jahliguna waa geeri wey geeri wey nin shaacira wuxuu yidhi oo gabayaa oo caraba yaa wuxuu yidhi wafi اljahli qabla اlmowti mowt liأhlihi faأjsaamuhum qabla اlqubuuri qabuuru wain imri'un lam yaxya biاlcilmi mayitun falaysa lahu xata الnushuuri nushuuru waxuu leeyahay jahliga waa geeri geeridii saxdayd ka horraysuu leeyahy waa geeri tii geeridii aad dhiman lahayd geeri ka horrayso kugu timid wey jidhkoodii marka intaan la aasin oon dhulka laga hoosaysiinin ayuuba dhulka ka hooseeya waa dadka cilmiga aan lahayn wey ruuxu hadduusan cilmi ku noolaaninna waxa weeyaan waa bakti buu yihi waa mayd wey waa ruux dhintay wax soo saari karana ma jiro xataa goorta ilaahay khalqiga uu soo saarayo qubuurta laga soo bixina lasoo noolaynayo isagu ma noola muxuu u noolaan waaya jahligii baa weli dul saaran marka waa geeri aan nolol ka dambaynin wey geeri aan nolol ka dambaynin waa jahliga weeye jahliga saas isaga saarela marka inaad ku tabaabushayso aad ugu dadaasho ayaa loo baahan yahay dadka marka waxaa ugu xun ninka jaahilka ah ninku hadduu jaahil ruuxu hadduu jaahil yahay ha ahaatee uu isleeyahay waxbaro niyadiisa ay ku jirto ma ujeedaa waa wax dhan hadduu cilmi yaqaanana waa wax dhan hadduu haddaba macnaha ku dhex jiro barashadiina waa wax dhan laakiin waxaa dad ugu xun nin ruux jaahila oo haddana isu arkay inuu caalim yahay nin jaahila ruux jaahil oo haddana inuu cilmi leeyahay isu arkay waa afarta qaybood midka isku ugu xun wey khaliil ibnu axmed ayaa wuxuu yidhi baa la yidhahdaa dadku waa afar buu yidhi dadku waa afar nin wax yaqaana is-ogna inuu wax yaqaano isgaranaya inuu wax yaqaano fadalika caalimun fas'aluuhu buuhi kaasoo waa caalim eh wax weydiiya mar hadduu wax yaqaana is-ognahayna inuu wax yaqaano waa caalime warsada diintiina weydiiya fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ka labaadi waxa weeye warajulun yadri walaa yadri annahu yadri fadalika naasin fadakiruuhu nin cilmi yaqaanoo caalim ah laakiin aanan iskaba warhayninba warba iskama hayo inuu caalim yahay naftiisuu jaahilka yahay isma oga ninkaasi waa ishalmaansan yahay xusuusiya buuri xusuusiya waxaad ku tidhahdaan war nin oo caalim baa tahay dadka waxbar oo cilmigaagii soo saar ka labaadi waxa weeyaan wa rajulun laa yadri wa yadri annahu laa yadri fadaaka mustarshidun facallimuuhu ka kale waxa weeye waa ninaan waxba ogeyn cilmi ma laha laakiin wuxuu is-og yahay inuusan cilmi lahayn oo jaahil yahay naftiisa waa og yahay waraxima allahu man carafa qadra nafsihi naftiisa mar hadduu garanayo kaasi waa jaahil hanuun doonahe waxbara buuri jaahil hanuun doona weeyaane oo diyaareh waxbara buuri ka ugu dambeeya waxa weeye rajulun laa yadri walaa yadri annahu laa yadri fadaaka jaahilun farfuduuhu buuri nin aan waxba aqoonin inuu wax yaqaanana ismoodaya oo aqoon darradiisa aan ogayn waa jaahil dhagaxidhan eh kaa diida buuri diida midkaa isaga marna ha yeelina marka dadka afartaas qaybood ayuu qaybsamaa ka ugu xunna waxa weeye nin jaahiloon cilmi lahayn haddana ismoodaya inuu cilmi leeyahay waa say soomaalidu u badan tahay say soomaalidu u badan tahay markaad tidhahdo war waxbaro oo diinta ilahay usoo istaago usoo fadhiiso oo kaale baro goortaad tidhahdo wuxuu ka odhanayaa oo dee cilmiga iga maqan muxuu yahay cilmiga iga maqani muxuu yahay saas daraaddeed baa waxa la yidhahda soomaalida kooda baadiye ka soo galay iyo kooda magaalo ku barbaaray kulligood waa wada dictoor wey wada dictoor wey haddii mas'ale la weydiiyo waxa la isweydiiyegaa ugu adag haddii mas'ale la isweydiiyana kooda ugu jaahilsan baa isku daya inuu ka jawaabo maba yaqaanaanba ma garanayo ma garanayo oo ma gaadhin maba yaqaanaanba marka waa mas'alo runtii khatarteeda leh waxayna ku gaadhsiinaysaa in aadan isxilqaamin maxaa yeele ruux hadduu jiran yahay ha ahaatee jiradiisa inuu inuu xanuunsanayo isog yahay soo isbitaal aadi maayo dhakhtar buu aadi oo waa dadaali oo lacag buu bixin inuu isdaawiyo isku dayay laakiin ruux jiran oo xanuunsanaya jiradiisuna cudur dilaa'a ay tahay ha ahaatee aanay sogaynba inuu xanuunsanayahay yacni waxa weye uun ka takhalus goor uu dhintay oo sariir maydka uu saar uu fuulay goor nacshiga la saaray unbuu ka warheli goorta unbuu ku baraarugaya inta ka horraysa laakiin cudurkiisii dilaag ahaa ma uu ku baraarugay waxaa loo baahanya marka ruuxa muslimka inuu macnaha waxa weeye cilmiga sharciga uu u soo jeedsado maadaama uu muslim yahay allah subxana wa tacala ku addoonsaday ilahay baa nagu addoonsaday subxana wa tacala intaa kadib cilmiga iyo ammaantiisa iyo goortaan ka soo gudubno markii ilaahi subxaana wa tacaala cilmiga uu soo dejiyey nebi maxamedna loo soo dhiibay salawatullahi wasalaamu calayh dadku saddex qaybood bay u kala baxeen xadiidka nebigaa tilmaamaya salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka abu muusa alashcari ee muttafaqu calayhikaa tilmaamaya dadku saddex qaybood bay u kala baxeen wuxuu nebigu lehy sal lla alay waslam mathalu maa bacatani allahu bihi min alhuda waalcilmi kamahali gayfin asaaba ardan fakana minha taa'ifatu طayiba qabilat ilmaa faanbatat alkala'a waalcushba alkaiir وكان منها أجادب أمسكت الماء ف- فنفع بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به فعل فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به xadiidkaa nebigu sal lla alay waslam wuxuu ku tilmaamayaa dadku saddex qabood buu kala baxayaa goorta cilmiga iyo diintu timaado saddex mid ka mida unbuu ruuxu noqonaya mid nebigu wuxuu tusaale marka ka bixiyey salawatullahi wasalaamu calayhi sidii roob soo da'ay oo dhul ku da'ay oo kaleeto dhulka ku da'ay dhulku marka saddex qaybood mid ka mida wey in uu yahay dhul carro wanaagsan roobkii markuu soo da'ayna biyihii qaatay oo biyihii liqay goortuu liqayna soo saaray doog fara badan iyo caleen badan iyo caws badan iyo soo saaray oo dadkii xoolahoodii iyo beero soo saaray xoolahoodii iyo iyagiiba ay ku intifaaceen qayb waa middaas qaybta labaadii waxa weeye waa qayb la yidhaahdo maalan waraha ama macnaha balliyada waaweyn ee biyaha qabta qayb noocaasoo kalaa wey cilm biyihii waa qabtay dadkiina waa ku intifaaceenoo biy waa cabbeen xoolahoodii waa ka warawsadeen beerahoodii waa ka warawsadeen laakiin asagu biyihii ma liqin biyihii isaga weli kuma tegin ka saddexaadna waxa weeye waa dhulka casa caraseesha la yidhahdo oo isagu biyo mana qabanayo mana liqayo markii roobku ku daaba waa ka dulboodaya dhibicda ugu horraysa markii ku daadaba horey uga sii soconaysa saddexdaa qaybood buu dhulkii nebigu u qaybiyey salawatullahi wasalaamu calayhi roobku ku da'ay dadkiina cilmigu ku soo da'ay roobku cilmiga wey cilmigu ku soo da'ayna afartaa mid ka mid unbay noqonayaan saddexdaa mid ka miday noqonayaan ninka dhulka biyaha qaatay ee liqay ee doogga soo saaray waa ruuxa cilmiga bartay ku intifaacay haddana dadka anfacay waa laga waraabay dadkii buu anfacay doog buu dadkii daaqsiiyey ka labaadna waxa weeyaan waa ruux cilmigii qabtay oo bartay laakiin isagu uusan gelin oo uusan ku intifaacin dadkii baa laakiin ku intifaacay isagu kuma dhaqmin oo kuma intifaacin laakiin dadkii baa ka waraabay oo waa balligii iyo wartii laga waraabayay wey ka saddexaadna waxa weeyaan man lam yarfac ilayhi ra'sa nin baan madaxba u qaadinba cilmi sharciyahu maxaa tahay iyo xaggeed ka timid iyo xaggeed kuusan leedahay ninaan odhanninba oon dhegba u qaadin ka saddexaadna waa midkaasuu nebigu uhi salawatullahi waslam caraseesha waa caraseel aan waxba gelin weyn saddexaasuu marka nebigu sal lla alay slam dadkii u kala qaaday keed ku jirtaa marka keed ku jirtaa waa su-aal kuu taallo wey saddexdaa kama baxsanide ma ka horaa tahay mise ka labaad mise ka saddexaad waa inaad miisaanka isa saarto nusuusta sharciga ma aha wax intay macnaha waxa weeyaan qisas yihiin lagu raaxayso oo musalsalaad macnaha waxa weeye dadka dhagahooda loogu raaxeeyo ma aha laakiin waa wax waaqica nolosheenna daaweynaya wey waaqica nolosheennay daaweynaysa waaqica nolosheenna markay daawanaysaa nas sharciga markaad akhrido waa inaad tidhahda adugu xaggeed ka joogtaa ma xaggaa tahay mise xaggaa tahay mise madad saacad baad waa inaad marka ku xisaabtanto hadda kadibna noloshaada aad ku salayso ood macnaha tabaabushaysigaaga aad ku salayso qaabkii macnaha waxa weeyaan aad isaga bedeli lahay haddaad khaldanayd haddaad saxsaneydna alla subxana wa tacala aad ugu mahadin lahayd cilmiga sharciga yacni ihtimaamka diinteennu ay siisay waxaa ka mid ah wuxuu nebigu sal alla alay waslam tilmaamay cilmiga sharciga ninkii qariya inuu ciqaab adag leeyahy man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naarin buu nebigu leh salawatullah waslamu calayh yacni ninkii cilmi la weydiiyo oo cilmigaa dadka ka qariya xakamo naareed baa maalinta lagu xakameeyaa qiyaamada buu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayh ilaa heerkaasay gaadhsiin tahay xataa ninkii bartay uusan haysan karin ninkii bartay xataa waa inuu fidiyo oo dadka gaadhsiiyo laakiin inuu haysto oo gurigiisa ugu koobnaado iyo qalbigiisa sharciguma oggola maxaa yeelay waxay juz ka tahay oo qayb ka tahay masaladaasi yacni baaqa uu diinteennu ugu baaqday in sharciga la fidiyo oo sharciga aan la xajsinin oon la koobin oo lagu dadaalo sidii dadka u wada gaadhi lahaa maana cilmiga markaa goortuu ku anfacayo laba shardi baa laga maarmaana in lagaa helo shardiga koobaad waxa weeye cilmigaa markaad baranayso inaad u barato ikhlaas ilaahay daraaddii waa inuu kaa yahay waa inuu ilaahay daraaddii kaa yahay oodan ula jeedin aad kursi ku gaadhid aadan ula jeedin aad dad ku soo jeesatid oo ha lagu ammaano aadan ula jeedin farta ha lagugu fiiqo aadan ula jeedin ha laysu kaa sheego aad wax alla waxaad ka damacsan tahay oo ilaahay wejigiisa inaan uusan jirin alikhlaas camal kasta oo sharci ah oo ilahay aad ugu dhowaanaysana shardigaasi waa looga maarmaan labada tiir ee camalka ilaahay markuu aqbalayo ka labaad ah ayuu ikhlaas ku jiraa ma ujeeda markii iimaanka laga yimaado bacda aliimaan waxa weeyaan alikhlaas wa mutaabac walmutaabaca inuu ruux ilaahay daraaddii camalkan aad ula jeedo oodan istusdad ula jeedin oo aadan adduunyo ku doonaynin iyo inaad nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh kaga dayanayso oo hadyigiisii ay waafaqsan tahay wuxuu la yimid inay tahay labadaa rugni mid ka mid a hadduu camalku waayo baatil weeye cilmigu maadaama marka uu yahay shay sharaf leh qiimo leh ilaahay subxaana wa tacaala ma doonayo in lagu raadiyo adduunyo iyo qiimo darradeeda adduunyada iyo qiimo darradeeda in lagu wasakheeyo cilmiga allah subxaana wa tacaala ma uu doonayo shay qiimo leh ninka wataay hadduu qashin la raadsado oo qashin marmariyo caaqil ma ah caqli buu leeya la odhan maayo marka adduunyo iyo kursigeeda iyo khar dhaqaalaheeda iyo yacni waxa weeyaan sumcaddeeda iyo makaanadeeda iyo kullu daalika inaad cilmiga ku raadiso maaha cilmi markaad raadinayso alla inaad ku raaligeliso subxana wa tacala waa inaad ula jeedo janno aad ku raadiso naarna alla subxana wa tacala uu kaga badbaadiyo maxaa yeele nabigena sal lla lay slam xadiid abu hurayra uu warinaya wuxuu leeyahay man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allahi caza wajal laa yatacalamhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carafa aljannati yowma alqiyaamati yacni riixa aw kama qaala sal alla alay waslam wuxuu nabigu leeyahay ninkii cilmi barta cilmigaasina waxyaalaha ilaahay wejigiisa lagu raadiye uu yahay waa cilmiga sharciga waxa aakhare in loogu dhowaado cilmi ka mid ah ninkii raadiye oo dalba oo aan u doonaynin ilaa inuu adduunyo ku helo mooyaane dheefta adduunyo inuu wax kaga helo mooya wax kale aan u raadinaynin ninkaasi jannada carafteeda ma uu arku nebigu leh salawatullahi wasalamu calayh ma uriyo carafta jannada ma uu helu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay waa dembi aad u weyn weyn min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay acmaal ilaahay aad ugu dhowaanayso in aad cid kale u sarfiso oo qalbigaaga wax kale galaan dunuubta waaweyn bay ka mid tahay jannada marka ma uriyo yuu nabigu le nabigeenu leehay salawatullahi wasalaamu calayh xadiidkii kale waxaa daliil waa isaguna mashhuurka ahaa ee cumar ibn khataab yacni inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa uniyaadka alumuuru bimaqaasidiha bay culimmadu yidhahdaan yacni arrinka maqsadkiisiiyo ujeeddada aad ka leedahay baa mar walba xukunkeeda u qaadanaya haddaad ilaahay daraaddii ula jeedana allow camal wanaagsan uu noqdo aakharana wanaaggiisii aad ka hesho aad ugu tala gashay haddii aad ujeeddooyin kaleeto ka lahaydna waxa weeyaan waxaad ka helaysa ma ay jirto waaduun isdaalin ma ujeeda waaduun dhididooda rafaadi mooyaane wax ilaahay agtiisa ku yaalla subxana wa tacala ma ay jirto maxaa yeelay qaabkii rabbi subxaana wa tacala usoo sameeyay yidhi aadan usoo samaynin bal nabigeenu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay dadka ugu horreeya naarta geli doona inay ka mid yihiin uu ka mid yahay nin caalim ah saddex baa naarta ugu horrayn doona nabigu tilmaamay salawatullahi waslamu calayh nin caalimaa ku jira waa cajiib oo nin mujaahidaa ku jira oo nin deeqsiyaa ku jira saddexdaasaa naarta ugu horrayn doona nabigu yidhi salawatullahi waslamu calayh ninka waxaa la keenayaa maalan caalimka ah markaasuu allah subxaana wa tacala wuxuu xusuusinayaa yacnii nicmooyinkii uu galay soo tan kuuma gelin oo caqli kuuma yeelin oo indho kuuma yeelin oo dhago kuuma yeelin oo xoolo kuma siinin oo yacni caafimaad kuma siinin oo nabadgelyo kuma siinin nicmooyinkii alla uu galay subxaana wa tacaala baa mid mid loo xusuusinaya markaasuu xusuusanaya oo garanaya goortii la garansiya waxa la odhanaya maxaad kaga dhaqantay marka markaasuu odhanaya ilaahay ow cilmigii ayaan bartay cilmigii goortaan bartayna waa ku dhaqmay dadkiina waa gaadhsiiyey ilaahay subxana wa tacala wuxuu odhanaya kadabta beenaalaa tahay baa la odhanaya yacni waxa weye la odhanayaa tacallamta liyuqaala laka caalim waxaad u baratay in lagu yidhaahdo waa nin cilmi leh hebel caalim hebel mujida farta in lagugu soo fiiqo oo dadku adiga kugu soo wada jeedsadaan daraaddeed ayaad u baratay markaasaa alla subxana wa tacala malaa'igta amar siinaya waa la jiidaya wejigaa loo jiidaya naartaa lagu tuuriy buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh wa nacuudu billahi min annaar ninka labaad waa nin isaguna mujaahida jihaadku ku dhintay waa mawaaqicda naftu ku baxda meesha ugu qiimo badan wey goortuu meeshaa tegey oo naftii meeshaa kaga baxday buu rabbigii u tegey subxaana wa tacala baa la odhanaya maxaad macnaha wax way ku soo samaysay waxaan adiga macnaha kugu nimceeyey markaasuu odhanaya ilaahay waan jihaaday naftaydii adiga daraaddeed baan u bixiyey shaygii ugu qaalisanaa haystay baan bixiyey adiga daraaddaa baan u bixiyey markaasaa la odhanaya kadabta beenaalataa la odhanaya adigana waxaad u jihaaday oo u dagaalantay waxa weeye in lagu yidhaahdo waa halyehi geesigii hebel ahaa ma u jeedaa geesigii hebel ahaa in lagu yidhaahdaad u jihaad u dagaalantay waadna heshay waxaad doonaysay waadna heshay in lagu ammaano waad heshay naartaa markaa loo amrayaa wejigaa loo jeeda isagana naartaa lagu tuuraya ka saddexaad waa deeqsigii wey ninkii xoola bixinta badnaa ee gacanta furnaa wey waa la keenayaa isagana markaasaa la odhanaya maxaad nicmooyinkii iyo wixii lagu siiyey kaga dhaqantay markaasuu odhanaya ilaahayow wixii aad siisay xoolo ahaa masaakiintan ku gargaaray oo mashaariicda islaamikan ku gargaaray oo kanaan ku qabtay markaasaa la odhanaya beenaalaa tahaye waxaad u samaysay in lagu yidhaahdo deeqsi waa nin deeqsi ah oo gacan furan in lagu yidhahdo lagu ammaanaad u bixisay waana lagu ammaanay naartaa loo amraya markaasaa naarta loo kaxanaya bu nebigu yuri sal alla alay wasalam dadka naarta cid gasha saddexaasaa ugu horrayn doontuu nebigu yuhi salawatullahi waslamu calayh xaggee looga yimid waxaa looga yimid min suu'i qasdihim wa niyatihim niyadaa ka xumaatay camalkay la yimaadeen waa camal daahirkiisu wanaagsan yahay jihaad iyo cilmi iyo deeqsinimo mawjida xoolo la bixiyo kulligeed waa acmaal khayri ah laakiin xagga looga yimid waa niyadiisa wey madaarka shaygu ku wareegayo acmaashu kulligeed ku wareegaysa waa niyada wey niyadaada marka inaad toosiso ood saxdo ayaa loo baahan yahay cilmiga markaad baranayso waa daruuriyaadka ayay ka mid tahay waxaa iyaduna ka mid ah cilmiga goortaad barato inaad ku dhaqanto cilmiga goortaad barato inaad ku dhaqanto oo ayna kaa noqonin keliyata yacni waxa weeyaan wax uun iska nadari barasho un barasho yacni dadka qaar waxaa iska jira waxa la yidhahdaa shahiyatu tacallum ayay qabaan yacni jacayl naftoodaa waxaa ku jirta waxa la iska barasho shay hebel iska ogow oo shay hebel iska ogow oo iska ogow laakiin aad ku dhaqantid ood ku camalfashid oo noloshaada wax ka bedelo kuma jirto sidaas ma aha marka waa inaad dhaqan ugu tala gasho aayaddaad marto iyo xadiidkaad marto iyo nahyigaad marto iyo amarkaad martaba waa inaad ku tala diyaar u tahay inaad u hoggaansanto inaad hoggaansanto waa inaad diyaar u tahay imaamu imaamu bukhaari ayaa kitaabkiisa saxiixa wuxuu ku baabeeyey baabun alcilmu qabla altacallum waxaan u jeedaa alcamalu alcilmu qabla alcamal maujeeda yacni waxa weeyaan cilmigu iyo camalku waa laba aan kala maarmi karin waa isjiidanayaan mana kala gu'i karayaan ninkii cilmigiisa ku dhaqmi waayana waa dadka iyaguna naarta gelaya dadka weliba ugu cadaab kulul weeye sidii nabigeenu salawatullahi waslamu aleyh ku tilmaamay xadiidkii ninkii macnaha waxa weye naarta galay ee ka soo isagoo macnaha waxa weye naarta gudaheeda ku wareegaya xiidmihiisii oo caloolku jirtiisa ku wareegaya ahlu naarku isugu imaanayaan war maxaa kugu dhacay inkaar ku dhacday khayr baad noo sheegi jirtay xumaantaad naga reebi jirtay maxaa kugu dhacay yacni waxaan idinka reebana waa samayn jiray wixii aan idin farana lama imaan jirin nin camalkiisa cilmigiisa ku dhaqma ma ahayn marka marka waxa weeye cadaab adag baa ka yimaada cilmiguna wuxuu cilmi ku yahay oo faa'iido ku yeeshaa marka lagu dhaqmo nooma saamaxayso in macnaha waxa weeye aan aad macnaha waxa weye ugu sii dheeraana mawduuca kelimaad gaagaaban baa insha allahu tacala kaga baxaynaa waxaan yani iyadana aan doonaynaa inaan tilmaanno nabigeennu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay in cilmigan la rafcin doono cilmiga sharciga in la qaadi doono ayuu nabigeenu tilmaamay salawatullahi waslamu calayh wuxuu nebigu yuri sal lla alay waslam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min annaas walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xata ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu buu nebigu lehy salawatu llahi waslamu calayh xadiidka muttafaq calayh wey bukhari muslim baa wariyey wuxuu nebigu leeyahay ilaahay cilmiga markuu qaadayo oo dhexdiinna ka qaadayo oo idinkala noqonayo idinkalama noqdo quluubtiinna kama siibayo sheekh hebel oo sheekh ahaa iyo caalim hebel oo soo toosay ama xalayba seexday qalbigiisa cilmigii ku jiray laga siibi maayo saa ilahay subxana wa tacala cilmiga kuma qaadayo laakiin wuxuu ku qaadaya rabbi subxaana wa tacaala culimmadaa la laynaya culimmadaa geeriyoonaysa dadkii diinta looga dambeeyey ee loogu noqon jiray ee fatwada la weydiin jiray dadkii baa le'anaya dadkaa goortay tagaanna wax cilmigoodii reebaya oo dhaxlaya ma jiro goortii culimmadii la waayana waxaa la mada samaysanayaa madax jaahiliin ah oon diinta waxba ka aqoonin kuwaasaa marka diin la weydiin oo nolol la weydiin oo mabda' la weydiin oo caqiide la weydiin oo dhaqan la weydiin goortii kuwaa la weydiiyana hadda waxa weye faaqidu shayi laa yuctiih yacni nin wuxuusan haysinin kuma siiyee wixii uu hayay unbuu ku siinayaa oo jahligii abuu kugu jawaabi goortuu jahli kugu jawaabana asaguna waa lumay adiguna waad luntay buu nebigu leh salawatullahi wasalamu calayh cilmiga marka waa la qaadi doonaa sooma muuqato marka sooma muuqato cilmigii in la qaadayo waa muuqataa yacni calaa mustawa soomaal oo dhan ummaddan dhan ee soomaaliyeed markaan fiirino yacni culimmadeeda maanta fatwo loogu noqon karo oo diinta baabkii laga weydiiyeyba ka jawaabi karaysa waxa wey waa faraku-tiris wey hebel iyo hebel wey waa hebel iyo hebel wax ka hooseeyoo la isleeyahy maanta waa ka reebayaanna waa yaryihiin soo ma bal aqdaar kaleetaa inaga daran ummado kaleeto oo innagu aan u nahay ma ujeeda iqarso aan u nahay baa jira iqarso aan u nahay caalam caalamka oo dhan maanta culimmada diinta loogu laaban karayo dad iska mutadafiliin ah oo macnaha waxa weeye aniga iyo amtaashaydoo kale ah matalan ma ujeeda iska dalabatulcilmi ah mooyaane laakiin dadka culimmada rasmiga ah waxa weeye waa faraku-tiris calaa mustawa alcaalam alislami oo dhan kuwaana waxa weeyaan ilahi subxaana wa tacaala geeridiisa in badanna hadda waa geeriyootay in badanna waxa weeye geeridoodan bay sugayaan goortii macnaha culimmadaasi ay tagaan qolyo juhaala unbaa kursiga ku fadhiisan doona manaabirta fuuli doona qolyahana waxa la wixii la weydiiyey waxay ku jawaabi doonaan jahligoodu siduu keenayo ummaddii goortaasay lumaysaa oo jidkii ka abaabaysaa nebigu sal lla alay slam sidaasuu tilmaamaya maana marka goorta intaan cilmiga la qaadin cilmiga waa in la reebo oo culimmada laga reebo oo inuusan baabi'in oo uusan tirmin in lala dagaalamo yacni waxa ilahi subxana wa tacala qadarkiisa lalama dagaalami karo laakiin in la dadaalo oo intii dadaala la muujiyo waa masale lagaa maarmaan ah waxaan insha allahu tacala kusoo gabagabaynaya muxaadarada cilmiga dalabkiisu ma waajiba mise waa sunne xukunkiisu muxuu yahay arrintaas ayaan insha allahu tacala kaga bixi doonaa nabigeenna salawatu ullahi wasalaamu aleyh xadiid xasana ka sugan oo uu leeyahay dalabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga oo la dalbaayey oo la raadiyaayey muslim kasta farad iyo waajib bay ku tahay muslim kasta farad iyo waajib bay ku tahay xadiidkaasi waa xadiid ku cad weeye xukumka marka uu leeyahay cilmiga iyo dalabkiisu waa waajib weeye bal farad buu nebigu ka cabiray salawatullahi wasalamu aleyh inuu farad yahay cid walba oo muslimana uu waajib ku yahay rag iyo haween uusan kala hayn mid da'weyn iyo mid yaa'yar uusan kala lahayn yacnii wasaawista shaydaanku dadka ugu sheekeeya waxaa ka mid ah khaasatan dadka da'da waaweyn goortan waxa weeye maskaxdaydii baa gabowday oo waxba ma geli karaanoo waxa weeyaan bal yacni waxa weeye salaaddaa iyo haddaan tukado waa dadaalay cilmi laakiin wakhtigiisii ma joogo waa waswaas shaydaan weyn waxyi shaydaan weyn insaan aan waxbarasho maskaxdiisu intay tamaam tahay intaysan tegin insaan aysan wax qaadi karin ma jirto caqligaasu goortuu tago waa goorta takaaliiftaba lagaa dulqaado ama ruuxu waasho ama uu yaryaho caqligiisu uusan bislaanin ama intuu gaboobo uu macnaha waxa weeye hantaataco uu gaadho xilli carruurnimadii uu dib ugu laabto intaas xaaladaha hadduu gaadho takaaliiftii sharciga ahayd ba waa laga dulqaadaya sida ilmo yaroo kale u noqonaya laakiin inta caqligaaga iyo garaadkaagu joogo caqligaaga iyo maskaxdaadu wax waa qaadi kartaa walow yaysan intii waagii yaraanta iyo dhallinyarnimada ay qaadi kartay yaysan qaadinbe haddana way qaadi kartaa daliil waxaa u ah dad waaweyn oo lixdan jir iyo toddobaatan jira soo islaami jiray haddana soo islaamay ruux hadduu daacad ka yahay oo inuu dadaalo oo waxbarto daacad ka yahay waa baranaya intay toddobaatan jir ku islaamaan ma u jeedaa bal waxa weeye annaga waxaa soomaaliya haddaan nahay waxoogaa waxbaan u dhownahay carabtaan u dhownahay xagga makhaariijteenna iyo yacni waxa weye xuruufteenna iyo carabtaan u dhownahay laakiin dad iska cajam ah oo ama afrikaan ah ama yurub ah ama eshiyaan ah oo xataa makhaarijtooda xuruufta qaarkood aan lagu kari karin ma ujeedaa meelay ka soo baxaanba aan lahayn ayaa waxa weeye intay lixdan jir iyo toddobaatan jir ku bilaabaan ayaa haddana cilmiga sharciga wax ka baranaya marka waa cilal waahiya wey cilal aan waxba ka jirin weeye waan da'oobay oo waxba ma baran karayo waa waswaas shaydaan wey nin aan wax baran karaynin oo caqli ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyo caqligiisa jooga ma uu jiro marka dalabul cilmi waa farad siduu nebigu tilmaamay sal lla alay wasalam culimmadu laakiin laba qaybood bay u kala qaaday cilmiga mid fard horta fard waa wada yahay laakiin faradkiisa laba qaybooda fardu fardu cayni ah iyo fardu kifaa'i ah labadaasay culimmadu u kala qaadaan fardu cayniga waxa weeye shayga ruux kasta goonidiisa looga rabo cid ka xambaari karta na aysan jirin cidna kuuma qaban karto waa adaa lagaa doonaya inaad qabato farducayn baa la yidhahda cilmiga marka qayb farducayna waa ku jirtaa waa qaybta ruuxa laga maarmaanka asaasiyaadka diinta inuu barto laga maarmaanka u ah maalan ilaahi subxaana wa tacaala maxaa xaq uu leeyahay maxaa shirki ku gelinayo diinta kaa saaraya maxaad ilaahi subxaana wa tacaala raalli ka yahay in aad barato aasaaskii diinta waa waajib ninkas cid kastaa laga doonaya ayib salaaddii oo kaleeto arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo waxay u baahnayd in in ruux kasta barto waa waajib soonkii oo kaleeto zakadii oo kaleeto xajkii oo kaleeto ila akhirihi yacni asaasiyaadkii arkaanta waaweyn ee ruux kasta laga doonayo cilmigeeda inuu barto waa laga maarmaan ruux kastaana gaar looga raba farducayn baa la yidhahdaa qaybka labaadii waa farad kifaa'i a la yidhaahdaa waa shay dadku ay isu qaban karaan ummadoo dhan buu waajib ku yahay ama deegaankaa dadka degan buu waajib ku wada yahay laakiin qayb ka mid a hadday qabato qaybtii kaleeto waa waa ka dhacayaa xilkii haddii kulligood ay ka wada tagaanna kulligood waa wada dambaabayaan waa xil ay wada leeyihiin marka laakiin qaybi qaban karto taasoo kaleeto farad kifaaya bay culimmadu ku tilmaamaan waxaa ka mid a maalan janaasada ruuxa muslimka goortuu dhinto oo kaleeto aasidiisu waa farad kifaa'i ah wey waxaa soo gelaya cilmiga noocan oo kale ah cilmiga la yidhahdo cilmiga maadiga ah cilmiga casriga ah cilmiga dunyawiga ah qaybtanuu soo gelaya mawjeda qaabkii beeraha loo beeran lahaa yacni cilmigii dibbiga ahaa handasadii yacni riyaadiyaadkii culumta dunyawiga ah waxay soo gelayaan qaybta kifaa'iga ah say ku soo gelayaan yacni ummaddu kulligeed inay wada barto waajib maaha laakiin ummadda dad yaqaana in laga helo waa waajib ummadda dad yaqaana in laga helo noloshoodii baan dhammaystirmaynin ilaa la helo mooyaane saas daraaddeed dad yaqaana in la helo faradkii kifaa'iga ah baa kaga dhacaya culumta marka maadigaa qaybtanay geliyaan yacni waa wax laysu qaban karayo waxaa ka mid ah maalan qur'aanka xifdigiisa in xufaad laga helo qur'aanka xifdisan waa farad kifaa'i ah axaadiista nebiga sal lla ly slam dad xifdisan in laga helo waa- waa farad kifaa'i ah wey culumtii kale sida culumtii luqadii carabiga iyo culumtii usuulka iyo barashadooda iyagana waa farad kifaa'i ah wey qaybo bulshada yaqaana in laga helo waa laga maarmaan nin kasta laakiin lagu kallifi maayo cilmiga xukunkiisu iyo barashadiisu marka qaybahaasu u kala baxaa qayb kifaa'i iyo qaybta caynigaaba u kala baxaa waxaan insha allahu tacala kelimada ugu dambaysa ay tahay een, waxaa laga maarmaan ah ruuxu hadduu doonayo inuu liibaano oo uu ka badbaado cadaabka allah subxaana wa tacala jannadiisana uu helo awala wa qabla kulli shay alcilmu wa haaniyan alcamalu wa haalitan addacwa camalku marka cilmigu waa awalan wa qabla kulli shay intaadan tukanin baro intaadan ashahaadanin baro intaadan tuka macnaha waxa way soomin baro intaadan xajiyin baro intaadan beecshiro gelin baro intaadan beer gelin baro axkaamta sharciga inaad marka hore barato waa masale lagaa maarmaan ah. haddaad marka yurub joogtaan idinka oo dadkii yurub joogay atiin cilmigii sharciga ahaa culimmadiina waa idinla joogaan waxaad makansan weydaan oo idiin suurtogeli weydo inaad culimmadii ka qaadataanna yacni waxa weeye haddii sidaad rabtay ay wa- aad weydo si aan ku hurayn baa la yeelaabay soomalidu tidhahda ma ujeedaa haddii sidii la rabay yacni waxa weeyaan kulli iyo sidii la rabay haddii la waayo oo juz iyo qayb aad taxqiijin karto waa inaad qaybta taxqiijiso ma ujeeda waa inaad macnaha waxa weye culimmada cajaladahoodii raadsataan yacni waxa weeye taqriiban hadda duruusta ka baxday culimmadu bixisaan kulli waa la duubaa ama cajal yacni waxa weeye fiiro ah ha lagu duubo oo mar'i ah ama cajal dhegaysi ha lagu duubo in alla intaad doontaan oo kitaab cilmiya ama masaa'il cilmiya ad heli kartaan inaad soo war soo macnaha qaadataan khaasatan waxoogaan caydhee laydin siiyey ee gaaladu idinku sadaqaysatay yacni waxa weeye inaad yacni cilmigii u adeegsataan iyo barashadiisii oo cajaladuu waxba mahe intaad soo iibsataan oo guryaha dhigataan si dawriya inaad u dhegaysataan oo carruurtiina dhegaysiisaan oo aabbihii hooyadu dhegaysto oo aan baranno nolosheenna wixii ku saabsan oo diinteenna fardigu qaabku u noolaan lahaa qoysku qaabku u noolaan lahaa bulshadu qaabkay u noolaan lahayd xidhiidhkii inaga dhaxayn lahaa waxaan isku goyn lahayn waxaan isku xidhiidhin lahayn waxaan alla ugu dhowaan lahayn waxaan naar kaga badbaadi lahayn waxaan cadaab yacni waxa weeyaan janno ugu dhowaan lahayn kullu daalika inaad barato waa mas'alo waajibku haddaad dayacdana adigii allaha subxaanahu wa tacala rabbiga unbaad hortegi adaa garanay marka jawaabtaad bixin lahayd wallahu aclam wasala allahuma wasalam cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
bismiillaahi raxmaan raxiim inkastoo waqtigii muxaadarada loogu dhammaaday sheikhu ku dhameeyey kow- koob iyo tobankii iyo barkii Een, haddana bal wax yar oo su-aalahan ka dabageynaynaa in toban daqiiqa ku siman su-aasha koowaad waxaa weeye oo sheikha la weydiinayo maxaad ka leedahay dadka tabliiqa ah oo diinta faafiya oo cilmiga badan aan lahayn
بسم الله الرحمن الرحيم horta masalada dacwada iyo cilmi gaadhsiinta dadka la gaadhsiiyahay shardi maaha ruuxu inuu ka gaadho mansiladii ugu dambaysay cilmi inuu ka gaadho shardi maaha laakiin shardi waxaa ah oy culimmadu u dhigeen mas'aladaas uu dadka gaadhsiinayo waa inuu garanayo nin walbana mustawi u joogaa ama level buu ka joogaa cilmiga garashadiisa ninaan aqoonin ma jiro zakadu macnaha waxa wey inay waajib tahay cumuuman salaadu inay waajib tahay ninaan aqoonin ma jiro soo ma ninaan aqoonin ma jiro inay zinadu xaaraam tahay ninaan aqoonin ma jiro salaadu laga tago inay xaaraam tahay yacni cawaamta xataa waa garanaya ruuxu marka inuu dadka gaadhsiiyo diinta oo waajibkii sharciga iyo xilkii saarnaa uu guto cilmigu shardi buu u yahay laakiin cilmigoo dhan inuu koobo shardi ma aha ee shardi waxa laakiin mas'aladaa uu ka hadlaya dadka gaadhsiinaya inuu garanayo oo sharcigu wuxuu ka qabo uu garanayo hadduusan garanaynin laa yaxiqu lahu inuu gaadhsiiyo ma bannaana maxaysan ugu bannaanayn yacni waxa weeyaan dee muxuu gaadhsiinaya mar hadduusan isaguba garanaynin ma jahli buu dadka waraabinaya jahli miyuu waraabinaya ficlan sidaas weeye laakiin hadduu mas'aladii garanayo uu dadka ugu yeedhayay oo intuu dibadda u baxo ninkii jaahilkaa uu odhanaya war soo xarooda oo masaajijkii soo gala oo salaaddii tukada oo sakadii bixiya oo xajkii u kaca ilaa aakhirihi masaa'ijha iska daahirkaa laakiin masaa'isha hoose hoose ahlulcilmiguna ay garanayaan hadduusan macnaha gudagelaynin yacni waxa weeyaan laa maanica wax dhiba ma ay laha yacni dadkaas tabliiqa ee baxaya ee dadka gaadhsiinayana yani waxa weye sharciga diinta in dadka la gaadhsiiyo waa laga maarmaan wey sharciga in dadka diinta la gaadhsiiyo waa laga maarmaan laakiin haddana cilmiga waa mas'alo daruuri oo laga maarmaana isagana cilmiguna isagana in lagu kalax taga ma aha oo la yidhaahdo ilaa aan caalim noqdo tilaababa ma qaadayo tilaababa ma qaadayo inuu yidhahdo ma aha laakiin mas'alada marka uu ka hadlayo ruuxu inuu cilmi u leeyahay waa mas'alo daruuri oo laga maarmaana wallahu aclam wasala allahuma wasalam cala nabi maxamed ali wasaxbi wasallam
su-aasha kale waxa weeye sheekh cilmiga sharcigaa ruuxii doonaya inuu barto xaggee ka bilaabayaa ma xagga caqiidadu ka bilaabayaa ma fiqiga axkaamtu ka bilaabayaa ma aqoonta guud ee haqaafadu ka bilaabayaa xaggee ayaa aasaasi u ah bilowga cilmiga
cilmiga sharciga waxaa asaas u ah wixii diinta gelitaankeeda asaas u ah diinta waxaa lagu galaa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah macnaha waxa weye ruuxu inuu barto islaamka gelitaankiisa hore shuruuda lagu gelayo kelimatu tawxiidka iyo islaamnimadiisii waxa burinaya maxaa islaamnimada aad kaga bixi maxaase aadan kaga baxayn macnaheedu xaqa alla subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaan xuquuqdu waa kala horraysahay xaqa rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ku leeyahay oo tawxiid iyo shirkiga oo laga carara awalu nuqta oo ruuxa ku waajibaysa diintiisa taas weeye taasaana ilaahay subxana wa tacala ugu hormariyey goortuu taa ka gudbo waajibaadka kaleeto ee sharciga ah sida salaaddii iyo soonkii iyo sakadii iyo ilaa aakhirihi yacni waxa weye markaa kadib ayuu baranaya laakiin shayga yacni laga maarmaankaa inuu ku hormaro waxa weeye maxaa qalbigaaga inaad ku gunudo loo baahan yahay qaabkee inaad u fikirto ayaa loo baahan yahay maxaa islaamnimadaadii qalbigaaga aad ku gunudayee iimaankaaga burin kara yacni shaygee burin kara ood ka cararto ilaan shayna waa dembi shayna waa islaamnimo la'aan khalad haddaad ku dhacdo aan tawxiidka ahayn oo diinta aasaasiyaadkeedii iyo gunteeda aan ahayn haddaad ku dhacdo islaamnimadaadii ma burin laakiin waxaa tahay caasi caasi haddaad tahayna ma rajo xumid intaadan gaalnimo gaadhin ilaahay subxaana wa tacaala yacni sida nusuustu ay sheegayso layskuna waafaqsan inaan naar ku badbaadayn naar inaadan ku abaadaynin caasi mar haddaad taho islaamnimadaadi aysan dumin waa masale laysku waafaqsanyin laakiin haddaad shirki ku dhacdo oo gaalnimo kaa dhacdo adigoo muslim ahaa naartaad ku waarisa aad ku dhimantodan ka toobadkeenin naartaad ku waarisa weligaan naga soo bixi maysa ilahi baa subxana wa tacala nabigiisa ku yidhi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waana shaygii ugu horreeyey ee dacwada diinta islaamka dadka la gaadhsiin jiray wey nebigu sal lla lay waslam xadiidkii maalintii uu akhriyayay yacni sheekh cabdirashiid uu akhriyayey ee nebigu sal lla lay waslam yaman uu u diray abu muusa alashcari iyo ninkii kale iyo ninkii lo odhan jiray mucaad iyo waa kii nebigu sal lla lay waslam ku yidhi innaka ta'tii qawman min ahli alkitaab falyakun awala awala ma tadcuuhum ilayhim shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah fainhum ataacuuhum lidalika فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن... إلى آخر الزكاة بقى للسيود وجد ترتيب كاسي مركا لهذا أنبيادنا إلهي سبحانه وتعالى مركو صدره أمدها شيء ورسك بالله بجرته بري جرته وامدا محايا لا يضو خلط كيدو أما وقالنم أما إسلام ما أها ومعصي يواقف يا ما أها مثلا لكن وقالنم يا إسلام سادر هذا الشيء كوغو وريا كوغو واجبية وإن أدبرت محو ألا ليه هي diintan maxaa ku jiritaankeeda yacni waxa weeye sababay ka bixitaankeedase maxaa keeni karaya oo macnaha masalada culimmadu tacriif ahaan ay yidhaahdaan tawxiidka iyo kelimatu tawxiid iyo dilaaladeeda iyo xuquuqda alla leeyahy subxaana wa tacala inaad barato taasaa ugu horraysa markaa kadibna si tadriijiyan ah kolba inta garaadkooda iyo caqligaaga iyo karaankaaga u yahay ayaad u tilaabo qaadaysaa wallahu aclam
bismi illahi raxmaan raxiim su-aaluhu aad iyo aad bay u badan yihiin inkastoo ay u badan yihiin su-aalo isku soo noqnoqday oo hal macno ka hadlaya wakhtigiina waa gaaban yahay su-aalo ka baxsan mawduucana way jiraan marka waxaan kusoo gebagabanaynaa su-aasha sha- ee soo socota kuwa kalena insha allah ee muxaadarooyinka ama su-aalaha dambe ayaan ka dabageyn doonaa Een, saa'ilkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jazaaka allahu khayran khayra aljazaa Een, carab uu ku qoray adlabu alcilma udlihaa walow kaana fi siin muqadamadaas uu sameeyey likay natacalam fi lmustawayaati mutaqadima min alcilmi fi lculuumi addunya في دول الإسكندنافية يحتاج إلى سلفية مالية من الدولة وهذه سلفية مشروطة بالربا السؤال هل نتعلم بهذه سلفية أم نجلس بدون أي العمل أو علم سؤال شو معناه وحوية haddaan doonayno inaan cilmigii ka baranno dunyawiga ahaa waddamadan skandinafiya jaamacadihii waxbarashadii dayn bay u baahan yihiin in loo qaato deyntaas ma u qaadannaa oo ma ku barannaa iyadoo riba ay la socoto mase waa iska dhaafnaa oo waa iska fadhiisannaa cilmi la'aan wey
Een, horta bismi illah xadiidka hore horta utlub alcilma walow bisiin xadiid sugan maaha waa xadiid maa bayna mawduuc wa daciif u dhexeeya wey nabiga kama sugna salawatullahi wasalaamu calayhi laakiin carabyada waa ku badan yahay dadku aad bay macnaha waxa weeyaan u kala qaataan oo u sheegaan waxaad moodaa in aad loo xifdisan yahay laakiin in loo tiiriya nebiga ma aha salawatullahi wasalaamu calayh in nebiga loo tiiriya ma aha maxaa yeele nebigu ma dhihin taas waa mid midda kale ma aha salafiya maaha suu sheekhu u akhriyey waa sulfa wey sulfa macnaha waxa weye amaahda la yidhaahdaa Een, amaahda ribowiga ah ee wax lagu baranayaa in badan baad weydiiseen culimmaduna idinka jawaabtay marka inaad qiil raadis u jeedaan mooyaane waxay ila tahay inaad ka dheragsan tihiin qiil raadis haddii loo jeedana waxay ila tahay inaad culimmadiinna ka raadisaan mooye waxoogaa annagaa dagan baad u malayseen baan u malaynayaa xagga ka yara nimid marka waxay ila tahay masaladaa iyada ah yacni culimmaduna hadda kahor waa ka jawaabin inay qaطcan aysan masale bannaan ahayn yacni waxa weeye waana idinku filan tahay inaad soo celcelisaanna waxoogaa waa laga fiican yahay ood qiil ku raadisaan maarta wallahu aclam wasala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalem